وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواني وأخواتي في الله waxaan u ballansanayn muxaadarooyinkii musalsalka inoo socday muxaadaro ka mid ah waxaynu kusoo jirnay muxaadarooyinkii isdabajoogga ahaa oo aynu ugu magac daray cinwaankooda guud addiinu nasiixa wa ta'siilu dacwa diintu waa naseexo iyo didabaynta ama asalaynta dacwada insha allah caaw waxaa marti inoo ah oo aynu ilaahay fadligii nasiib u yeelanay fadiilad sheekh maxamed idris xafidahu llah oo culimmadeena soomaaliyeed aan naqaano ka mid ah halkana hadda ka hor aan marar badan ku kulannay inuu insha allahu tacaala caawa inoo soo gudbiyo muxaadaro ciwaankeedu yahay sifaatu ahlul ahwaa sifaadka ama calaamadaha ay leeyihiin dadka ahlul ahwaaga ah insha allah ma raba inaan intaa ka badan aan ku daro sheikha ayaa insha allahu tacaala si fiican noogu faahfaahinaya mawduuca isaga ah ilahina subxana watacaala waxaan ka baryaynaa waktigaas dambe uu dacwada iyo diinta usoo jeeda inuu ka ajar siiyo insha allah isagaana kusoo dhaweynaya falyatafadal mashkuuran sheekh maxamed
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى أما بعد إلهي سبحانه وتعالى حنكبر ينا كلا كان إنه إلهي سبحانه وتعالى كدقو كلا بركيسا allana subxaanahu wa tacaala naxariistiisa iyo sakiinadiisa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala kusoo dejiyo waxaan alle subxaanahu wa tacaala ka baryayaa inuu qalbigayga iyo carabkaygaba ku sugo kelimada xaqa ah ilaahayna subxaanahu wa tacaala qalbigiina iyo dhegihiinaba u furo nagana dhigo kuwa hadalka dhegaysta kiisa wanaagsanna raaca aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsanah ula'ika aladina hadaahum allah wa ula'ika hum ulul albaab intaa kadib walaalayaal waxaan salaamayaa dhammaan walaalaha dhegaysanaya ama dhegaysan doona kelimadan aan ka soo jeedinayno aaladan aynu ku wada xiriirayno annagoo joogna nairobi masjidka masjid abubakar sidiiq radia allahu canhu ee magaalada nairobi idinkuna aada joogtaan masjidka abubakar ee magaalada minneapolis ee dalka maraykanka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaanu ku mahadinaynaa allah subxaanahu wa tacaala noo yasiray noona fududeeyey inaynu khayrka isugu sheegno isugu naseexayno diinteenna wixii khayr inoo ah adduuniya aakhiraba rabbi subxaanahu wa tacaala ayaan ugu mahadinaynaa ugu shukrinaynaa alle subxaanahu wa tacaala waayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid a nicmooyinkiisa alle subxaanahu wa tacaala uu ku galladaystay ummaddan islaamka inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu had iyo jeer ummaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay ummatan marxuuma sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ummatii ummatun marxuuma ummaddaydu waa ummad ilaahay subxaanahu wa tacaala u naxariistay alla subxaanahu wa tacaala ummaddan wuxuu u doortay inay risaalada ay xambaarto bacda nebigeeda calayhi salaatu wasalaam oo ahaa khaatamu nnabiyiin nebiyadii lagu khatimay maa kaana muxamadun aba axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu ilaahay subxaanahu wa tacaala u oofsadayna khulafadiisii ayaa ka dambeysay oo diintii xambaartay iyo asxaabtiisii kuwaasoo nebiguna calayhi salaatu wasalaam u ammaanay uunana amray ummadda inteeda kaleoo dhanna u amray kuwii zamankaa joogay ilaa qiyaami saaca kuwa iman doona inay iyaguna waddadooda ay raacaan oy qabsadaan sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiin cadduu calayha binnawaajid oo qabsada sunnadayda iyo sunnada khulafadayda iga dambeeya khulafaa alraashidiin saas ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u dardaarmay kadibna asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa risaaladaas xambaaray adduunkana meel walba gaarsiiyey sidii nebiguba calayhi salaatu wasalaam ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aankan kariimka uu ugu sheegay oo yiridi huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaq liyudhirahu cala addiini kullihi walow kariha almushrikuun alla subxaanahu wa tacaala rasuulka isagaa soo diray diintan inuu meel walba ilaahay subxaanahu wa tacaala u gaarsiiyana alla subxaanahu wa tacaala isagaa ballan qaaday cid kasta oo diida ama nacda ciday doonto ha noqotee kadibna waxa qaaday taabiciintii asxaabta oo ah ardaydoodii iyagu cilmiga ka qaatay kadibna waxa uga dambeeyey taabici taabiciin waana quruuntii ama qarniyadii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sii sheegay una ammaanay ee uu yidhi khayru nnaasi qarni uma aladiina yalunahum uma aladiina yalunahum dadka waxaa ugu fadli badan ama ummadda ugu fadli badan qarnigayga anigu waa noolahay iyo asxaabtayda kadibna kuwa ku xiga taabiciintooda ah kadibna kuwa kusii xiga ee taabici taabiciina intaasba ummaddu nebigu calayhi salaatu wasalaam ammaan buu usoo jeediyey iyo culimadii qarni walba markaas joogtay ee cilmigaas saxaabada iyo taabiciinta xambaartay ee qarnimo qarniga kale uu u dhiibayey ilaa uu inaga ina soo gaaray innagana uu inaga dambayn doono qarnigeenna ilaa saacadda ilaahay subxaanahu wa tacaala ay dhacdo qiyaamadii ay dhacdo saasuuna nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay oo ummaddiisa inayan ka zuuli hayn inay ku jirto had iyo jeer inay daa'ifo ka mid ah ama koox ka mid ah xataa haddii dadku ka leexdaan waddada ama ay ka baydhaan waddadaas nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u jeexay ee toosan inayan ka zuuli hayn qayb ka mid a ummaddu inay ku taagan tahay waddadaas nebigu calayhi salaatu wasalaam maray asxaabtiisii khulafadiisii ay mareen culimadii qarni walba joogtay cilmiga xambaartay ee raasikiinta cilmiga ku aha ay mareen qarni walba ay marayaan inay jirayso laa tazaalu daa'ifatu min ummatii cala alxaq laa yaduruhum man khaalafahum walaa man khadalahum xataa yaatiya amru allah kama zuulayso qayb ka mida ummadayda inay xaqa ku taagnaanayso qarni walba iyo wakti walba ilaa saacadda qiyaamadu ay ka timaado walidaalika culimadu ayay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay daifooyinkaas inay yihiin warasatu alambiyaa dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan ugu nicmeeyey inay had iyo jare leedahay warasatu alambiyaa dadkii dhaxlay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ambiyada cilmigooda kuwaasoo ah culimada alculamaa warasatu alambiyaa faina alambiyaa lam yuwarisuu dirhaman walaa dinaaran walaakin warasuu alcilm cilmi ayay dhaxal siiyeen saas darteed ayay culimadu mar kasta oo ay bilaabayaan kutubtooda khaasatan marka ay ka hortegayaan yacni waxyaalaha kaleexashada waddadii aan sheegnay hadda ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu jeexay ee toosnayd ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu yihi waana hada siraatii mustaqiima faatabicuuh walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih dalikum wasaakum bihi lacalakum tadakaruun alla subxaanahu wa tacaala kuwii nabigiisa calayhi salaatu wasalaam qul hadihi sabiilii adcuu ila allahi cala basiiratin ana waman itabicani wasubxaana allahi wama ana min almushrikiin lidaalika ayaa culimmadu saas sunnadoodu ahaydoo ay odhan jireen sida uu yihi alimaam axmed laga wariyey raximahu llahu tacaala oo uu ka warinayo ama uu soo guurinayo alimaam ibn lqayim ijtimaac aljuyuush alislaamiya kitaabkiisa la yidhaahdo isagoo ilaahay ugu mahadinaya uu leeyahay alxamdu lilah aladi jacala fi kuli zamani ilaahay baa mahadle allaha zaman kasta iyo wakti kasta noo reebay baqiya aw baqaaya min ahli lcilm dad ka dambeeya ahlu cilmiga ka dambeeya yadcuuna man dalla ila alhudaa qofkii baadiyooba hanuunka ugu yeeraya wayasbiruuna minhum cala aladaa ugu sabraya waxa dhib ay soo gaarsiinayaan yuxyuuna kitaab allahi almawta kitaabka ilaahay bay waxay ku noolaynayaan dadka dhintay wayubsiruuna wayubasiruuna binuuri illahi ahla alcamaa dadka indhabeelku ku dhacayna kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala ayay indha ugu yeelayaan wax ku tusayaan fakam min qatiilin liibliisa qad axyawhu imisa ay nooleeyeen qof ama dad ibliis uu maaragtay dilay oo uu ku dilay inuu waddadii ka leexiyey ama uu baadiyeeyey imisay nooleeyeen wa kam min daallin taa'ihin hadowhu imise mid baadiya oo qarcidla ah jafaya ayay hanuuniyeen oo waddadii ku toosiyeen famaa axsana atharahum cala annaas maxaa ka wanaagsan buu yidhi yacni wanaagga iyo raadka ay ku leeyihiin dadka wa aqbaxa athara annaasi calayhim maxaa ka xun dadku raadka ay iyagu ku leeyihiin dadkaas baqiyada culimada ah yunfuuna can kitaabi illahi kitaabka ilaahay bay waxay ka anfinayaan taxriif alghaaliin kuwa ku talax tegay leexinta ay leexiyaan kitaabka ilaahay waintixaal almubtiliin kuwa mubtiliinta ahayn waxbahay ee ka sheegana ka beenta ka sheeganaya wa ta'wiil aljaahiliin kuwa iyagu si juhala ah ma aan aqoon lahaynoo si aqoon la-aanah u fasiraya aladiina caqaduu alwiyata albidca kuwaas oo maaragtay unkaya calamadii bidcada wa adlaquu ciqaala alfitna xarigii fitnadana soo furay fahum mukhtalifuuna fi lkitaab kitaabkii ilaahay bay isku khilaafayaan mukhaalifuuna lilkitaabi kitaabkii ilaahayna waa khilaafsan yihiin muttafiquuna calaa mukhaalafati alkitaab waxay isku waafaqayaan kitaabkii ilaahay inay khilaafaan marka sheekhu wuxuu tilmaamayaa raxmat ullahi tacaala calayhi alimaam axmed sida dadkaas baqiyada ah oo ilaahay subxaanahu watacaala ummaddan oo wakti walba siiyey ay waddada ummadda ugu caddaynayaan ugu jeexayaan oo u noolaynayaan dadkuna ay iyaga dhib u gaarsiinayaan ama u xumaynayaan oo xumaan ay ugu sheegayaan kelimadda caawa walaalahii soo dooreen inaan ka hadalno waxa weeye walaalayaal sifaatu ahli lahwaa sida walaalkan uu sheegay yacni dadka hawadooda raaca sifooyinka ay leeyihiin ama calaamadaha ama astaamaha lagu garan karo qodobkaasna waxaan uga hadlaynaa dhowr qodob insha allahu tacaala ama yacni kelimaddan marka ugu horeysa inaynu tacriifino ama wax yar ka sheegno hawa ama ahlul ahwa maxaa loola jeedaa marka labaad maxay tahay natiijadeed ahlahwaa raacitaankeeda hawada maxay tahay natiijada ka dhalataa arrinka saddexaad maxay tahay asbaabaha ay ku timaadaa oo sababta u noqota arrinka afraadna sifooyinka ama astaamaha ay leeyihiin dadkaas waa sidee arrinka shanaadna waxaan kusoo gebagabayn doonaa insha allah inaanu bal daawadiisa aynu wax ka tilmaano insha allahu tacaala haddaan qodobka koowaad u nimaadno ahlul ahwaa al ahwaa waa jamc waaxid oo waxa weeye hawa jamcigeeda wey hawa hawada marka waxa weeye bimacnaa hawa waa bimacnaa saqata luqada carabiga waa dhacay hawa yahwi haddii la yidhaahdo waa dhacay weye macnahaasna wuxuu marka loo yimaado istilaaxiisa uu ku wareegayaa yacni kaleexasho iyo dhicitaan qofku uu u dhaco ama u leexdo ama uu raaco waxa naftu doonayso ay jeceshahay ragbat annafs naftu waxa ay jeceshahay marka luqa ahaan wuxuu noqonayaa almaylu waalinxiraaf waalcuduul waalnusuuc ilaa maa tahwaahu nafs siday culimadu yidhaahdeen yacni luq ahaan wuxuu tilmaamayaa u leexasho ama ka leexasho waddadii toosnayd oo qofku uu u leexdo xaqii intuu ka leexdo wixii naftu ay rabtay ama ay jeclayd walow uyan xaqii waafaqsanayn haddii sharciga xaggiisa ama istilaaxa macnaha loo jeedana waxa weeye almaylu can ilxaqi wa can طariiqi sunna in uu qofku ama kooxdu ama dadka ku sifaysan ahlul ahwaa ama dadka hawadooda raacay oo hogaanka ka dhigtay ay inay ka leexdeen xaqi almaylu can ilxaq wa can ariiqi sunna iyo ariiqii sunnada yani waddadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa iyo salafkii saalixa ahaa ay mareen ee sunnada xagga caqiidada iyo xagga camalka waddadii ay mareen inuu ka leexdo dariiqi sunna iyo sabiilkii mustaqiimka ahaa dariiqii mustaqiimka ahaa ee nebigu calayhi sala salaam uu yidhi hada sabiil ullah ilaahiyna subxaana wa tacaala uu yidhi wa ana hada siraatii mustaqiima fattabicuuh marka waxa weeye macnaha haddaynu soo koobno si kale u dhigno hawadu sharci ahaan waxa weeye khilaafu alhudaa waxa weeye hanuunka ayay khilaafsan tahay hanuunkuna waa wax wanaagsan oo qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku hanuuniyo waddadii toosnayd nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu nagu hanuuniyay waddadii toosnayd innaka latahdi ila siraatin mustaqiim yahdi bihi allahu man itabaca ridwaanahu subul asalaam ilahay subxana wa tacala wuxuu ku hanuunin waddada toosan marka waa khilaafu lhudaa hanuunka khilaafkiisa weeye hawadu oo waxa weeye wixii naftu ay jeclayd oy raadinaysay oo ahaa wax khilaafsan waddadii toosnayd ayuu qofku raacayaa isaga oo naftiisu waxay doonaysay oo jeclaatay ama qalbigiisu maylu lqalbi ilaa maa yuxibu wixii qalbigu uu jeclaa walow kharaja dalika can xaddi sharci shaygaasu haba ka baxo xadkii sharciga wax qalbigu uu raacay ama uu jecel yahay inuu markaa qofkii uu raaco ayay noqonaysaa taasoo noqon karta shahawaat ama shubuhaad ay ku kalifi karto shubha qofka gashay ama shahwa uu doonayo ama waxyaalo aaraa ah oo cajabiya ra'yi cajabiya ama wax istusa ha noqoto ra'yi ha noqoto madhab ha noqoto dariiqa walo arrimahaas oo dhan oo markaa ka leexiyaha waddadii toosnayd ayay marka ahlul ahwaa u yidhi ahlul ahwaa marka waxaa loo yidhi dadkii raacay hawadooda ama waxyaalahaas ka leexinaya waddadii toosnayd ahlu sunnuhuna waxay u bixiyeen ahlul ahwaa firqooyinkii iyo dadkii ka leexday dariiqii sunnada ama usuushii ahlu sunna yacni waxyaalihii qawaacidda u ahaa ahlu sunnaha oo lagu yaqaanay dadka raacay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo salafkii saalixa ahaa usuushii lagu yaqaanay iyo qawaaciddii lagu yaqaanay qof ama jamaaco ka leexata oo ka baydha oo khilaafta ayaa ay u bixiyeen markaa dadka ahlul ahwaa maxaa yeele hawadoodii bay raaceene ma ayan raacin daliilkii kitaabkii iyo sunnadii iyo aqwaashii culimadii saxaabadii iyo taabiciintoodii iyo taabic taabiciin iyo a'imadii diinta say ku fasireen ma ayan raacine waddo kaleto iyagu ay jexdeen hawadoodan ama naftooda u cajabisay ayay mareen taas waxa weeye xagga markaynu tacriifinayno ahlul ahwaa marka halkaa waxaad ka garanaysaa ahlul ahwaa haddii la yidhaahdo wuxuu maqaabil u yahay oo khilaaf u yahay hanuunkii alhudaa wuxuu kaloo u yahay maqaabil cilmigii iyo waddadii toosnayd siraadkii mustaqiimka ahaa ee laga soo gaaray salafkii saalixa ahaa wuxuu maqaabil u yahay kasoo horjeedaa xaqii iyo dariiqii sunnada iyo dariiqii xaqa ahaa ayuu uu kasoo horjeeda wuxuu ku xiriirsan yahay jahli wuxuu ku xiriirsan yahay dulmi wuxuu ku xiriirsan yahay shubuhaad wuxuu ku xiriirsan yahay shahawaad marka cid kasta oo ka leexata waddadii salafka ridwaan ullahi calayhim waddadii saxaabada waddadii taabiciintooda waddadii a'imada diinta ee sidaa isu daba haysatay ilaa cahdigii nebiga calayhi salatu asalaam ilaa yawmina hada ilaa an yarisa allahu alarda waman calayha ilaa ilaahay subxaanahu watacaala saacadda qiyaamadu ay dhacayso sidaa isugu xiriirsan qofkii asal ka mida usuushii ay intaasu ku tagtay qofkii ka leexda oo jamaacadaas muslimiinta maaragtay ku kulantay xaqaas ka leexda shay ka mida usuushooda kaga leexda ayay markaa culimadii salafku u yaqaaneen ahlul ahwaa walaalayaal haddaan ufiirsano qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu aada iyo aad dadka uga reebay hawada in la raaco natiijooyin xun iyo raad xun iyo cirib xunna inay ka dhalanayso ayuu alla subxaanahu watacaala tilmaamay waa qodobkii labaad oo aan sheeginay oo ahaa aathaarta iyo nataa'ijta ay yeelan karto hawada hadday dadku isu dhiibaan oo qofku hawadiisa uu isu dhiibo mar walba oo siduu yidhi alimaam ibnuqayim raxmat ullahi calayh qur-aanka mar walba oo hawada lagu sheego ilaahay subxaanahu watacaala eedayn iyo ceeb buu usoo jeeda waxaan dhegaysanaynaa aayaadka qur-aanka markaan fiirino ilaahay subxaanahu watacaala nabiy llahi daauud calayhi salaam wuxuu ku yidhi ilaahay subxaanahu watacaala ya daauud ina jacalnaaka khaliifatan fi lard faxkum bayna annaasi bilxaq wala tattabic alhawa wala tattabic alhawa fayudilaka can sabiili illah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku leeyahy daauud nabiy llahi daauud calayhi salaam xaqa ku xukun oo waxa ilaahay subxaanahu watacaala kuusoo dejiyey ku xukun hana ka leexanin oo hawadaada ha raaci waxay naftaadu jeceshahay maxaa yeelay haddaad hawada raacdo waddadii ilaahay subxaanahu watacaala bay kaa leexinaysaa fayudilaka waxay kaa baadiyanaysaa kaa leexinaysaa waddadii ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu qur-aan kariimkaa ku leeyahay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam isagoo la hadlaya wla tuطic man agfalna qalbah can dikrina watabaca hawaahu wa kana amruhu furud ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay ha raacin qof aan qalbigiisa ka xirnay dikriga ilaahay subxaanahu watacaala oo hawadiisii raacay yacni weynayntii ilaahay subxaanahu watacaala iyo wuxuu soo dejiyey ayaa qalbigiisa ku yaraatayo saasuu marka waxaa naftiisu jeceshahay u raacay marka hawada raacitaankeedu waxay daliil u tahay inaanu qofku la weyneyn aayaadkii ilaahay subxaanahu watacaala iyo wuxuu ilaahay soo dejiyey oo la rabay inuu iyada qabsado oo uga tanaasulo wixii naftiisu doonaysay inuu markaa naftiisii raaco walaa tutic man agfalna qalbahu can dikrina watabaca hawa maqaabil barfi wuxuu maqaabil u yahay wixii ilaahay subxaanahu watacaala qalbigiisii waa ka xirmay saas darteed buu hawadiisa raacay wa kaana amruhu furud arrinkiisu khasaaro ku sugan yahay sida ilaahay subxaanahu watacaala uu sheegayo sidoo kale hadduu qofku hawadiisa raaco oo mar walba wixii naftiisu jecesha iyo wixii isaga la qurxoonaada ay u noqoto shayga uu maaragtay taqdiisinayo ama uu weyneynayo ee aanay noqon waxa uu wax ku miisaamaya inay noqoto adiladii iyo qur-aankii iyo sunnadii waxayba u noqon kartaaba ilaah inay u noqoto ara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaahu wa adallahu allahu calaa cilm wa khatama calaa samcihi wa qalbih wa jacala calaa basharihi gishaawa faman yahdiihi min bacdi illah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay aayaddan yacni ma aragtay mid ilaahiisi ka dhigtay oo raacayay oo caabudayey hawadiis hawadiisi uu caabudaya marka ilaahay subxaanahu watacaala ma caabudaye hawadiisii ayuu cibaado gaaladii mushrikiinta ahayd buu ilaahay subxaana watacaala ka hadla saas darteed ayaa ay ku baadiyoobeen qalbigoodiina waa la alhamay indhahoodiina dabool baa la saaray samcigiisi iyo maqalkiisiina waa daboolmay oo xaqa ma dhegaysan karo mana arki karo indhihiisii waa ka daboolan yihiin xaqa taasuna waxa weeye hawada markii la raaco natiijada ka dhalata oo qof kasta oo say yidhaahdeen culimadu hawadiisa raaca waxaa cuquubo ilaahay subxaanahu watacaala uga dhigayaa in uuyan xaqa arag oo xaqa u muuqan oo wanaagga oo loo sheegaya aanu dhegaysan oo xaqa loogu yeerayo aanu ajiibin oo uu ka dhegaala yahay kana indhala yahay sida culimadu ay yidhaahdeen ilaahay subxaanahu watacaala marka aynu aayaadka qur'aanka sii eegno wuxuu leeyahay alla subxaanahu watacaala gaaladii isagoo ka hadlaya nebigana calayhi salatu salaam la hadlay fain lam yastajiibuu laka hadday ku ajiibi waayeen weeyo dacwadii iyo diintii iyo khayrkii aad u sheegaysay ay aqbali waayaan faclam anamaa yatabicuuna ahwaa'ahum faclam waxaad ogaataa anamaa yatabicuuna ahwaa'ahum hawadooda inay raacaya ee aanay dhegaysanayn xaqan iyo aayaadkan aad ku dul akrinayso waman adallu miman itabaca hawaahu bigayri hudan min allah yaa ka baadiyaysan qof raacay hawadiisa isagoona ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa hanuun ka haysan alla subxaanahu watacaala wuxuu ku leeyahay nabiyullahi muusa calayhi salaam markii ugu horreysay waxyiga ilaahay subxaanahu watacaala uu usoo uu waxyoonayay o ilaahay la hadlayay ina saacata aatiyatun akaadu ukfiiha litujza kulu nafsin bima tasca falaa yasudanaka canha man laa yu'minu biha watabaca hawaahu fatarda watabaca hawaahu fatarda yani kaa leexinin dariiqa laa yasudanaka canha man laa yu'minu biha qof aan rumayn iyo dadka aan rumayn inayan waddada kaa leexin ilaahay subxaanahu watacaala kuwaasoo hawadooda iyagu raacay kuna khasaaray oo ay ka sabsiisay inay ku khasaaraan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay dadka mu'miniinta o dhan isagoo usoo jeedinaya dardaaran alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay falaa tattabicu alhawaa an tacdiluu oo markuu ilaahay subxaana watacaala ka hadlayo qofka marka wax sheegayo ama xaq sheegayo oo ilaahay subxana watacala uu leeyahay qisdiga iyo cadaaladda laasima ya ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisti shuhada'a lilahi walow cala anfusikum ayaa ilahay subxana watacala wuxuu leeyahy falaa tattabicu alhawa an tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa cadaalad sameeya saasaa taqwada ilaahay subxana watacaala u dhow hawadiinana ha raacinin oo hawadaada waxaa laga yaaba inay jeclaato ama ay u leexato meel aan xaqi ahayn ama cadaaladii ahayn maxaa yeele cadaaladii ayay kaa leexinaysaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu sheegay adduunyada loo leexanayo ama qofka raqbo adduunyada ka mida ama maalkeeda ha noqo ama magaceeda iyo jagooyinkeeda ha noqoto ama sharaf magaceeda lagu raadinayo ha noqoto ama wax kasta oo lamid acraadu dunya ha noqotee inay sabab u tahay qofka inuu hawadiisa raaco oo uu ka leexdo xaqi ilaahay subxaanahu watacaala kii uu yani usoo qaatay tusaalaha cilmiga ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey ee iimaanka ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey laakiin adduunyada u jeest walakinahu akhlada ila alardi watabaca hawaah watabaca hawaah yani ilaahay subxana watacala wuxuu leeyahay dhulka ayuu isku dhejiyey oo adduunyada yani ayuu xaggeeda u bayray oo la macaanaatay oo la wanaagsanaatay iyadii ayuu aakhiro ka doortay saas darteed ayuu hawadiisa ku raacay ilaahayna subxaanahu watacaala agtiisa uu uga fogaaday ilaahay subxaanahu watacaala aayaadka kaleeto aadka u faraha badanoo qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala uu noogu sheegayo walaalayaal dadka gaaloobay ama dadka dulmiga sameeya wuxuu sheegay ilaahay subxaanahu watacaala had iyo jeer dulmiga oo shirkigu ugu wen yahay baa hawadu la xiriirsan tahay bal itabaca aladiina dalamuu ahwaa'ahum bigayri cilm saan horeba u sheegnay wuxuu la xiriirsan yahay hawadu mar walba dulmi iyo shubho iyo shahwo iyo cilmi la-aan bay la xiriirsan tahay afartaasu meeshay galaan hawadaba soo gelaysa saas darteed buu leeyahy alla subxaanahu watacaala bal itabaca aladiina dalamuu ahwaa'ahum bigayri cilm faman yahdi man adala allah wama lahum min naasiriin mar kasta oo hawada la sheegayo qur'aanka kariimka ahna waxaan arkaynaa cilmi la-aanta ama cilmi yaraanta inay ama u saaxiib tahay oo ku xiriirsan tahay ama shahwo iyo adduunyo raacitaankeed ay ku xiriirsan tahay ama shubuhaad iyo shaydaan wax uu qurxiyey qofka oo naftiisa u tasyiniyey ay ku xiriirsan tahay ayaanu arkaynaa ilaahay subxaanahu watacaala marka uu ka hadlayo dadka waxa uu yani u xalaaleeyey ilaahay subxaana watacaala qur-aanka ugu kala dhigdhigay alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wama lakum an laa taakuluu mima lam yudkar ismu llahi وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه يعني إلهي سبحانه وتعالى ويدين عدي يدين كلا دقدقي وحا ليدين كحرمي وحي يعني ضرورة أي مركا قفكو كنتو نفته ويابو مويان وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم علم الآن بي إن بضندتك كباديين أيان إن الله لا يهدي القوم الظالمين إلهي سبحانه وتعالى هوذا راعتان كذا حق دينتي عقيدة أهل الكتاب oo xaqi uga leexday hawo la raacay ilaahay subxaanahu watacaala wuu ku tilmaamay saas darteed bay culimmadu ka digi jireen inay tahay dariiqaasu dariiqa hawada oo la raacaa sunnooyinkii ummadihii hore oo baadiyoobay qul yaa ahla alkitaabi laa tagluu fii diinikum gayra alxaq walaa tattabicuu ahwa'a qowmin qad dalluu min qabl wa adalluu kathiiran wadalluu can sawaa'i sabiil ilaahay subxana watacala wuxuu le ahlukitaabka kitaabkiina ku talax teginina kitaab ilahi ha dhaafinina xadkiisii ha dhaafinina gayr alxaq ilaahay subxana watacala ha ku been abuuranina walaa tatabicuu ahwaaa qowmin qad dalluu min bal nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay subxaana watacaala meelo badan si dadka mu'miniinta ay ugu waana qaataan hawadana isaga jiraan ayuu ilaahay subxaana watacaala aayado aada u fara badan nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay hadalka u jeedinaya u leeyahay hawadooda ha raac الله سبحانه وتعالى وحليه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الله سبحانه وتعالى يهودي النصارى رأى لك أنه قنميس هذا هذا الراعين ملة وضية طريقه إلهي هنون كيس أيانا هنونه وإلهي سبحانه وتعالى هذا هوذا وذا راعه مركا waasaan sheegnay oo hanuunkii iyo hawadii ayaa maqaabil isu ah iska soo horjeeda marka walain itabacta ahwaa'ahum oo ka soo horjeeda hanuunka ilaahay subxaanahu watacaala ee ilaahay ku siiyey ee ilaahay kugu toosiyey walain itabacta ahwaa'ahum bacda aladi ja'aka min alcilm iyo cilmiga ilaahay subxaanahu watacaala uu ku soo dejiyey uu ku siiyey maa laka min allahi min waliyin walaa nasiir aayadda kalena waxay ahayd ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين أو هوذا الراعتان كذا ظلمي ظلمي ولقال لا يحظه حقي يا طريقي توصنا إلهي سبحانه وتعالى كل آياته كلها الله يحكم لها النبي عليه الصلاة والسلام وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءه ولا تتبع أهواءهم مركا أهواذ كتابك إلهي سبحانه وتعالى بخلاف سنتهي sunnadii nabiga alayh salat slam bay khilaafsan tahay xaqii bay khilaafsan tahay sunnadii bay khilaafsan tahay dariiqii toosnaa bay khilaafsan tahay ilaahay subxaanahu watacaala isagoo aayaadka ula xiriirinayo waxaa ka mid ah nabigeena caleyh salaatu wasalaamna uu kula hadlayo si toosa falidalika fadcu wastaqim kamaa umirta walaa tattabic ahwaa'ah ilaahay subxana watacala wuxuu le si aan kugu soo dejinay oo aayaadka qur-aanka aan kugu soo dejinay u raac dariiqaas toosanna ku istiqaamo oo ku sugnow walaa tattabic ahwaa'ahum walaa tattabic ahwaa'ahum waqul aamantu bima anzala allahu min kitaab wa umirtu liacdila baynakum allahu rabbuna warabukum lana acmaaluna walakum acmaalukum laa xujata baynana wa baynakum ilaahay subxaanahu wa tacaala alimaam ibnu kathiir raxmat ullahi calayhi isagoo aayadda ka hadlaya wuxuu yihi ishtamalat hadihi alaaya aayaddaas kelimadaah ilaahay subxaanahu watacaala toban kelimadood oo mid walba midda kale ka madax bannaan tahay oo munfasil ka tahay ayuu ilaahay subxaanahu watacaala ku tilmaamay oo alla subxaanahu watacaala uu nabigeena calayhi salatu salaam ku amray oy ka mid tahay walaa tattabica hawaaahum hawadooda ha raac oo xaqaa ilaahay kusoo dejiyey raac oo u cadaalad fal ay ka mid tahay walaa nadiira laha buu yidhi aayad kaloo la midina ma jirto aan ahayn aayatul kursiga oo iyaduna toban mas'alo ama toban fasli sidaas oo kaleeto ilaahay subxana watacaala ugu caddeeyey waxaan kusoo khatimaynaa nataa'ijta xun ka dhalanaysa walaalayaal hawada oo la raaco waxa weeye ilaahayba subxaanahu watacaala wuxuu ku tilmaamay hawada oo la raacaa inay khasaaro iyo jahanamo qof ka gaarsiinayso hawada oo nafta laga reebana inay qofka janno u horseedayso fa amaa man tagaa wa athara alxayaata addunya fa ina aljaxiima hiya alma'wa wa ama man khaafa maqaama rabbihi wanaha annafsa can alhawa fa ina aljannata hiya alma'wa waa laba maqaabil qofkii xadgudbay xadgudbay oo adduunyo u raacay darteed waxau ku dhimanaya oo ku dambaynaya ciribtiisu waa jahanama wiil ilahay s walciyaadu billah ilahay naga koriyo qofkii alle subxaanahu watacaala maqaamka uu hor istaagayo xusuusan ee ka baqaya walidaalika cadaaladii iyo dadkii dadkii toosnaay dadilka mustaqiimka ah ku sugan ee naftiisana hawe ka reebay januu leeyahay ayuu leeyahay alla subxaanahu watacaala haddaan u nimaadno marka walaalayaal asbaabaha asbaabaha keeni kara hawada maxay yihiin waxyaalaha keenaya horta waxaan ogaanaynaa asxaabtii nebiga caleyhi salaatu wasalaam ma dhicin marna inay diinta ku tafaruqaan masaa'il way isku khilaafi jireen laakiin inay isku cadaaweystaan oo ku dagaalamaan ama yacni heer ay ka gaarto inay maaragtay iska saaraan xataa diinta oo isu cadaaweystaan ma iyan gaarin laakiin way isku khilaafi jireen ra'yiga fiqiga ah masaa'il badan bay isku khilaafi jireen ma ma iskhilaafin marka furqo ma lahayn asxaabtu maxaa yeeley nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa ijtimaaca iyo itilaafka ku tarbiyeeyey fitnadii waxay ka bilaabatay ummadda markii lagu dhiiraday khaliifadii raashidka ah ee cuthmaan radia allahu canhu in la dilo oo koox dadka ka mid a ee ummaddan ka mid ah ee ka baxday iyo waddada ka be ka beertay hawadooda raacday ay ku tuhmeen waxyaale uu beri ka yahay cuthmaan radia allahu canhu wa ardaahu dabadeedna ay banaysteen dhiiggiisa ay madiine ku dileen fitnadii halkaa ka bilaabatay ee silaaxii hubka ay ugu qaadeen khaliifadii raashidka ahaa ayaa ay madaxa la soo baxday ahlul ahwaagu halkaasay lasoo baxeen uma bacda dalika caliy bn abi talib radia allahu canhu khaliifadii afraad ee raashidka ahaa isagana ay ka hor yimaadeen halkaa labadii firqo ugu horeeyey ee ahlul ahwaaga ahaa waxay ahaayeen khawaarij iyo shiica labadaasay ahaayeen oo ahlul ahwaaga bilowgiisii u ka bilowda kadibna intaasoo firqadood oo waxaa ka dhalatay maxaa murjiaa maxaa muctazila maxaa qadariya maxaa yani firaq ah ayaa ka dhalatay simada yani calaamada ugu weyn oo ahlul ahwaaga yacni ka wada dhexaysana waxa weeye inay jamaacadii muslimiinta ay gees uga leexdaan ay ka bayraan iyo imaamyadooda iyo culimadooda iyo a'imadaa isku xiran yacni waddadaas dheer ee isku xiran asxaabtii nebiga calayhi salatu salaam taabiciintoodii iyo taabici taabiciin iyo a'imadii diinta yacni culimadii iyo jamaacadii iyo imaamyadii muslimiinta iyo khulafadoodii inay ka leexdaan ay ka bayraan ay ka go-aan oo hawadooda iyo waxyaalaha ay iyagoo la qurxoonaada ay raacaan iyada oo in badan oo kamida mararka qaarkood waxa ku xambaaraya ay tahay xamaaso ama yacni khayro ay diinta u qabaan maaha inay doonayaan diinta inay dumiyaan khayray u leeyihiin oo waxay rabaan inay wax islaaxiyaan laakiin waxa hawadii ayaa ka badisay uma bacda dalikana waddadii cilmigana ma ayan marin taas ayaa waxay keenaysaa marka inay ahlul ahwaa lagu tilmaamo asbaabaha ugu waaweyn marka waxa weeye walaalayaal oo keenaa haddii yani aynu u noqono culimadu waxyaalaha ay sheegaan waa qilat lcilmi qilat lfiqhi yani dacfiga cilmiga sharciga ah iyo fiqhiga oo ku yaraada ama fiqhigii ama cilmigii oo ay ka qaataan meel aan meesheeday ahayn ama istidlaalkii iyo daliilka sidii loo soo deliishanayay ee ahlusalafkii ay usoo deliishan jireen si ka duwan inay usoo deliishadaan inay laga qaato cilmiga taas ayaa waxay ka mid tahay waxyaalaha ugu weyn oo keena dadku ahlul ahwaa inay noqdaan qilat lfiqhi fi ddiin iyo dacfu lcilmi sharci cilmiga sharciga yaraantiisa oo ku yaraada taasna waxa u daliila waxyaalaha de lagaga leexda culimadii raasikiinta ah dadka hadda yani ummadda muslimka ah taariikhdeeda o dhan marka la eego dadkii furqada ku sameeyey ama khilaafka ku sameeyey ama ahlul ahwaaga ahaa ma ahayn dad cilmiga ka qaata oo ku sabra oo culimadii raasikiintaha cilmiga ka qaata maaha iyo a'imadii madaahibta culimadii diinta a'imadii diinta dadka qaata cilmiga oo maaragtay lagu yaqaano oo cilmiga iyo dacwada iyo khayrka ku caan baxay mayan ahayne waa dad intay wax isku qurxiyaan aayadaha iyo axaadiista intay maaragtay gees ka qabsadaan wax la moodaanoo la roora kadibna wax ku dhisa acmaal ku dhisa ummadiina sidaas ay dhibaato ugu soo jiido arrinka labaad waxa weeye nasacaadka iyo casabiyaadka markay yimaadaan iyo taxasubaadka oo dadku u taxasubayaan qof ama jamaaco ama urur ama cid lamida oo qofkaasu cid kale oo iyaga kasoo horjeeda aanu u arag haba yaraatee wax muslimiinta agtooda sawaab ku leh ama quman aanu u arkahayn wixii intaas isagu uu qoladaas uu maaragtay u nisbo sheegto ama u casabiyoonayo mooyaane waxalaalayo wixii kasoo horjeeda ama wixii xataa khilaafa ama wixii xataa u naseexeeya oo u arkaan yacni dad iyaga kasoo horjeeda taasay saasay ku bilaabatay ilaa yawmina haadana saasay ku socotaa ahlulahwaaga arrinka saddexaad oo asbaabta keenta ugu waaweyn ahlulahwaaga waxa weeye marka taariikhda oo dhan dib loogu noqdo waxa weeye alibticaadu can alculamaai wa jafwati culimadoo laga fogaado culimada marka aan leenahay waa culimada diinta raasikiinta ku ah culimada diinta yacni barashadeeda iyo barideeda ummadda ay ku taqaanay ee ku baratay ee mashhuuriinta ku ah ee fatwada iyo cilmiga ummaddu ay ka qaadan jirtay ee khayrka ummadda bartay in ay ka fogaadaan dadku hadday ka fogaadaan culimadaas haddii iyaga iyo culimadaas ay noqoto inay yacni maaragtay jafwo iyo kala tag u dhexdooda ku yimaado ama ay ka tagaan inay cilmiga ka qaataan culimadaas wa talaqii talaqina ay ku sameeyaan ama ay cilmiga ka qaataan ducaati suu dad iyagu culimo ismoodaya laakiin aan culimo ahayn ama dad ay culimo moodayaan laakiin aan culimo ahayn ay cilmiga ka qaataan culimadii waaweyneed ay ka tagaan waxay ka mid tahay asbaabta keenta yacni ahlul ahwaa dadku inay noqdaan ama qofku hawadiisii uu raaco waxaa ka mid a tacaalum qofku isagoon cilmi lahayn inuu qof cilmila ismoodo iyo guruur yacni qofka ku dhaca oo xoogaa masaa'il cilmiya haddii u barto ama kitaabo dhowr u akriyo uu isu malayo inuu yahay mufti dunya adduunka qofka ka iftoon kara wax walba oo maaragtay loo baahan yahayna sheegi kara culimadiina uu iska kor yeelo wa tacaali cala alculamaa waa waxyaalahay culimadu tilmaameen waxtiqaar alaakhariin dadka kalena uu xaqiro uu yidhaahdo waxay og yihiin iyo waxay waaqica ka og yihiin iyo wax ay waxa adduunka ka dhacaya kala socdaan haba yaraatee ma jirto asbaabahaasoo dhan waa asbaabaha keena oo qofkii markaa hawadiisa ku riday waxiisa keliya in la qurxsanaada qodobka shanaad oo asbaab u ah ahlulahwaaga waxa weeye xadaahatu sin waxyaalaha sababta waa waxaa ka mid a da-yaraanta iyo dhalinyaronimada oo mar walbaba haddee maaragtay soomaaliduna waa tan tiraahdan nin intuu yani talada wuxuu ka booda intuu geed ka boodo xoogiisu u leegyahay bimacnaa marka yaraanta had iyo jeer caqligii oo aan dhamaystirnayn tajribadiioo yar khibradiioo yar waxyaalo badan bay leedahay marka isagoo qofkii kiiro diintii u haya oo diintii u xamaasaysan oo u kiiraysan baana haddaanay miisaanayn ay hawada kala baxaysaa hawana ay raacsiinaysaa qofkii marka asbaabahay ka mid dhalinyaradu way ammaanan yihiin laakiin markay ku ammaanan yihiin waxa weeye markay iimaanka iyo cilmiga iyo diinta iyo qudwada dadka u ah oo culimada u ah ay la socdaan markaas way markay ku ammaanan yihiin oo ilaahay subxaanahu watacaala u ammaanay oo nebigu calayhi salatu salaam uu yihi shaabun nasha'a fi taacati illah yani inahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum huda marka ma aha yani dhalinyaronimadu xumaan mar walba ma aha iyo da-yaraantu nin yar baa wuxuu noqon karaa qof ka fadli badan dad badan oo waaweyn oo maaragtay kada ka da-weyn isaga iimaankuna kuma xirna qof yar iyo qof weyn laakiin asbaabaha waxay ka mid tahay la isu soo maro oo hawadu ay usoo marto ayay ka mid tahay haddaanu qofkii markaa cilmiga ilaahay subxaanahu watacaala aanu ku xakamayn ama culimada ama taqwada ilaahay subxaanahu watacaala iyo alla ka cabsi waxyaalaha waxaa ka mid a yani keena qilatu sabr sabrka yaraantiisa qofkii waxyaalo munkaraadu arkayaa wuxuu arkayaa wax isaga yani la weyn oo dhibaato ah ama munkar ah oo dhaca kuma sabri karo marka qaabkii loo bedeli lahaa qaabkii loo sixi lahaa sidii wax ka wanaagsan loo keeni lahaa bedelkeeda kuma sabri kareen xikmadii iyo wuxuu ka baxayaa controlkii taasa waxay keenaysaa markaa inuu hawadiisa raaco waxaa kaloo kamid a waxyaalaha asbaabaha keena alicraab can manhaji salaf manhajkii salafka oo aan la baran oo aan yani lagu tarbiyoobin oo akhlaaqdoodii caqaa'idoodii suluugoodii yani zuhdigoodii nafta diinta ilaahi subxana watacala si ay ku ahaayeen jihaadkoodii iyo dacwadoodii iyo cilmigoodii aan lagu lagu tarbiyoobin intaadan kasoo gudbo waxaan imanayna qodobkaa calaamadaha yani lagu garan karo ko waxa weeye walaalayaasaan sheegnay mukhaalafatu asunna biayi anwaac min almukhaalafadu mukhaalafadu waxay noqon kartaa caqiida waxay noqon kartaa camal waxay noqon kartaa akhlaaq iyo dabeecado ay ay xataa ku khilaafaan bay noqon kartaa cadaalad darro ah oo dulmi ah marka mukhaalafada la khilaafo sunnada iyo dadkeeda waxa weeye calaamaadka lagu garto oo dadkii sunada lagu yiqiin dacwada lagu yiqiinay diinta lagu yiqiinay manhajkii salafka xambaarsanaa inay iyo jamaacadii muslimiinta inay khilaafaan waxaa kaloo kamid ah mufaaraqatu ahli sunna ahlu sunnaha iyo aimadooda iyo jamaacadooda iyo dadka ahlu salaaxa ah ahlu taqwada ah inay ka leexdaan ya inay ka leexdaan oo mufaaraqoodaan ama cola colaadiyaan qodobka saddexaad waxaa ka mid ah yani dooda iyo muranka iyo xaqii oo laga takaburo oo marka xataa loo caddeeyo ama xataa la tuso ama baraahintii iyo adiladii iyo qawaacidii la hordhigo dhinac walba ay noqoto inuu haddana qofkii ka leexanayo diidayo oo aanu madaxa usoo laalaadinayn ama dhulka uyan usoo soo eegihayn maxaa yeelay hawadiisa ayuu ka raacay oo xaqii xataa haddii la tuso aanu ku raacihin waxaa kamid ah atakaluf fi ibdaa ra'yi yani inuu qofku aada isugu dhigo ra'yigiisa keliya inuu meel mariyo oo aanu ictibaar haba yaraate u yeelin dadka kaleo walaalihiisa oo muslimiinta ah lan waxa dadka muslimiinta ah cid macsuuma kuma jirto xataa culimad nebiga alayh sala slam kabid wax macsuumi ma jiro qof macsuumi ma jiro waa kii imaam malik hadalka laga yiri oo qof walba wuxuu yidhi hadalkiisa waxna waa laga qaadan waxna waa lagu celin waxaan ka ahayn saaxibu hada alqabr yani qabriga nebiga caleyh salaatu wasalaam isagoo tilmaamay nebiga alayh salaam ba hadalkiisa la wada qaadan laakiin dadka kale waxna waa laga qaadan waxna waa lagu diidi karaa laakiin macnaheeda in wax lagu diidayo macnaheedu ma aha in la isqaadiyo dhulka in lagu tuuro in la caayo in la injihiyo ma aha marka waxyaalaha yani sunaha iyo tashadudka qofka uu ku tashadudo ra'yigiisa oo uu ku dagaalamo oo uu dadkii kalena uu waddada kaga saaro waxaa ka mid ah calaamaadka yani dadka ahlul ahwaaga lagu garto lamsu a'imati diin a'imada diinta inay duraan culimada tulaabulcilmiga dadka diinta haystaa inay ku sameeyaan duritaan ama cay ama aflagaadh walidalika dadka ahlulbidaca ahluhawaaga ah ama muctasila ha noqdaan ama ashaacira ha noqdaan ama khawaarij ha noqdaan yani asxaabtii nebiga alayh salatu salaam ayay gaalaysiiyeen qaarkood waxay ku tilmaameen inay yihiin dad xaqi ka leexday dad xaqi ka bayray dad maaragtay qaarkood waxay ku tilmaameen dad aan cilmi lahayn oo waxba garanayn xashawiya waxay rabaan iska qaadanaya waxay rabaan iska duuduubta inay yihiin culimadii muxadisiinta iyo dadkii ahlu sunnada ahaa bay ahlul ahwaagi ahlubidacdu sidaa ku tilmaamayaan meesha ay ahlu ahlu cilmigu iyo ahlu sunnuhu xaqa iyo daliilka ay caddeeyaan kutubadooda ruduuda ahna oo ay ku radiyeen waxaa ku cad un aayad iyo xadiis iyo wixii laga soo gaaray saxaabadii inay ku caddeeyaan inuu waxaasu khilaafsan yahay diinta laakiin beddelkeeda ahlul ahwaagu marka ay radinayaan cay iyo waxay ku bedelaan iyo inay duraan qofka isaga laftiisa inay duraan inay isaga wax ka sheegaan inay caayaan inay maaragtay hadallo been iyo buhtaan ay maaragtay ay ku sameeyaan arrinka lixaad waxa weeye oo calaamaadka u ah oo lagu garto waa tacaali isla weynaan iyo isweyneyn aanu xaqa qofku marnaba isagu yani isbidihayn inuu qalad ku dhici karo inuu yani gefi karo lidalika imaam yani imaam shaafici ayaa kelimadaha wanaagsan oo laga qoray waxaa ka mid ah wuxuu yidhi yani qof lama aanan doodin ilaa waxaan jeclahay xaqu inuu xaggiisa carabkiisa kusoo daahiro maxay xaq buu raadinayaa sidoo kale waxaa laga sheegay yani inuu yiri inuu kuwii oran jiray dadka qaarkiis yani anigu hadalka aan sheegayaa xaq buu aniga ila yahay inuu gaf yahana waa dhici karta yani qawlii qawlkaygu aniga waa sawaab yaxtamilu lkhata bal hadda fiiri waa nin imaam fi diin ah yani wuxuu leeyahay hadalkaygu waa sawaab aniga say iila muuqato weye iyo daliilka iyo xaqa yaxtamilu lkhata maxaa yeele bani aadam baana macsuum mihi xaqii inaan si qalaba usheega dhici karta marka inaan wax jasmiyo oo aan idhaahdo maahna xaqa qawlkayga maahana qowl kale ma jiro xaq qawlii sawaabun yaxtamilu lkhata wa qawlu gayri hadalka keyrkayna waa khata aniga iyo ama gaf su ila muuqdo yaxtamilu sawaab waana dhici kartaa inuu sawaab noqdo laakin ahlulahwaaga waxaa lagu gartaa altacaali watacaalum walguruur walistiqlaaliya fi lqowl walcamal yacni isla weynaan iyo dadka kale oo yaso iyo waxay hayaan iyo isaga inuu maaragtay aad u neefsamo iyo istiqlaal iyo hadal uu halkaa la maro oo cidna aan weydiinayn laa culimo walaa cid kale walaa muftiin aan waxba uga oqon oy leeyihiin masalan annagu waa rag baana iyaguna rag bay yihin qur-aanka iyo sunnada cid walbi waa fahmi kartaa waa la qaadan karaa xaqii bay ka leexdeen mar haddii xaqi ka leexdeen maxaa laga dhegaysanayaa iyo waxyaalo lamida waxaa ka mid a qodobka toddobaad ikhtilaal manhaj alistidlaal waxay culimadu yidhaahdaan ikhtilaal manhaj alistidlaal yani sida wax loo daliishado oo ahlu sunnuhu markay mas'ale rabaan inay wax ka yani tilmaamaan ama culimadu ay ka iftoodaan waxay isu keenaan wixii aayaad iyo axaadiis iyo aqwaal iyo culimadu ka kala arrimaha ka kala tiriyo ka tiriyo dhan oo kusoo arooray ay isu wada keenaan markaasay sida ugu sawaabsan ay tilmaamaan laakiin ahlu yani bidaca iyo ahlul ahwaaga waxaa lagu yaqaan inta iyaga cajabisa keliyaay qaataan inta iyaga keliya cajabisa hadal ka qaataan walidalika waxaa laga yaabaa yani sida sheikhulislaam ibnu taymiya kutubtiisa in badan kamida marka uu ka hadlayo ama suufiyada ama ahlulahwaaga ama ahlulfiraqa uu ka hadlayo aqwaashooda wuu keenaa markaasu waxa ay ku saaxan yihiin iyo waxay ahlu sunnaha ku waafaqsan yihiin oo waxa weeye macnaheeda inta badan ahlulfiraq wax badan bay ku waafaqsan yihiin ahlu sunnaha laakiin waxay ku khilaafeen waddooyinkay ku khilaafeen iyo masaa-isha ay ku khilaafeen baa ka dhigtay in la yidhaahdo ahlul ahwa dad hawadooda raacay ama dad ahlubidaca marka ahlu sunnuhu waa cadaalad oo way sheegaan oo qowlkii bay soo wada arooriyeen laakiin ahlubidacu sidaas ma yeelaan ama ahluahwaab ee waxa weye wixii iyaga cajabiye keliya ayay ka qaataan ama waxay qaataan nusuus mujmal ah qofku wuxuu soo qaadanaya aayad ama xadiis laakiin qawaaciddii xukumaysay aayaadkan oo dhan ay soo hosgelayeen ama axaadiistan oo dhan ay soo hosgelaysay waxa weye ma ma eegayo ictibaarna ma siinayo oo isu keenaysay waxaa ka mid ah waxyaalaha yacni cadaamadda u ah inay ka fog yihiin cadaaladda hadal ahaan iyo xukun ahaan labada hadal ahaan iyo xukun ahaan insaafka inay ka fog yihiin oy ka fogaadaan calaamadaha saaxibu hawa qofku inuu yahay lagu garto waxaa ka mid a hadduu hadal ka sheegayo qof khasmigiisa oo isaga kasoo horjeeda ma cadaalad falo ama xasanaadkiisa ha noqoto ama wixii hore wanaag ulahaa ha noqoto inayan haba yaraatee waxba ayan uga shafaaco qaadin haba yaraate oo sayi-aadkiisa iyo xumaantiisa iyo ceebihiisa iyo waxyaalaha maaragtay uu xujaj u keeni karo ama adilo u keeni karo keliya inuu aad iyo aad isugu dhibo qofka saaxiibu hawaa marka waxa weeye qof allaale oo bani aadamku soo haraya ma jiro waa meeshuu yidhi imaam dahabi raxmatullahi caleyhi nimada culimada ka mida yani haddii qof walba oo gaf ku dhaca aan tuuri lahayn ama aan maaragtay wadadada ka saari lahayn cid inoo soo hari lahayd ma jirto bu yidhi laa imaam axmed walaa imaam malik walaa shaafici qof soo hari lahaa haba yaraatee ma jiro waxaa ka mid ah inay dul istaagaan waxyaala juz-iyaadaho gaara qawaacidda sharciga iyo jawaamicda nusuustana ay ka ka ka boodaan oo masalan culimadu qawaacidda diinta ay u dhigtay oo markay istiqraac ku samaysay adiladii iyo aayaadkii iyo axaadiistii qawaacid fiqihi u dejishay ay maaragtay lagu istinaaraysto oo lagu yacni kulminayso cilmi sida masalan dar-ulmafaasid wa jalbu lmasaalix yani mafaasid wixii ah oo dhan oo ummadda fasaad u keeni kara dhib u keeni kara in la riixo wixii yani wanaag iyo maslaxo keeni kara oo dhan lasoo dhaweeyo arinkaasu qaacidadaas waxay keenaysaa adilo badan baa soo hosgelaysa aayaad badan baa soo hosgelay axaadiis badan baa soo hosgelaysa arrinkaa ictibaar ma siinaya wuxuu oranaya mafaasid iyo masaalix in laga hadlo aslanba maaha hal aayad buu marka soo qaadanaya aayadaas keligu waxay u malaynayaa in iyada keligeed lagu maaragtay lagu lagu toosnaan karo waana arrin khatartiisa leh oo aada iyo aada u dhib badan waxaa kamid ah waxyaalaha ugu yani ugu astaamahooda ugu waaweyn ahlul ahwaaga iyo ahlulbidaca mawqif adag inay ka qaadanayaan dadka kasoo horjeeda oo cudwaani ah mawqif cudwaani ah yani oo gardarro ah oo xadgudub ah qof allaale iyo qofkii ra'yi ku khilaafa qof allaale iyo qofkii maaragtay kasoo waxaas waa qaldan yihiin yidhaahda oo masale cilmi ah xataa soo bandhiga inay ka qaataan yani mawaaqif aada u aada adag oo waxyaalo xataa ummaddu isku khilaafi karto oo yasuuqu fiiha alkhilaaf ay tahay xataa inayan u dul qaadan karin marka inay mawaaqif daa-iya oo gaaraysa heer ah gaalaysiin iyo ridda ku xukumid iyo dhiig banaysi iyo qofkii oo dhan inuu maaragtay markaa istibaaxaysto inay noqoto taasoo maaragtay fitanta iyo dhibaatooyinka iyo wax kasta oo maaragtay dhibaato ummadda dhexdeeda ka dhacaysa sabab u noqonaysa sabab u noqonaysa marka arrinkaas waa arrimaha lagu yaqaano oo dadka ahlulbidaca ahlulahwaaga waxaa kamid a arrin labiyo tobnaad tashafi inay ku sameeyaan qofka tashafi min alkhusuum dadka khusuumtooda oo aqwaal jaarixa hadallo maaragtay durid ah oo xun ishhaar inay tashhiir inay qofka ku sameeyaan ishaacaad inay ka faafiyaan hadalkiisa iyo waxyaalihiisa iyo ceebihiisa inay usoo saaraan limujarad tashafi inay iyagu maaragtay ku laabtooda un ku raaxaysato intaas arrinkaasuna arrima waayadan dambe xataa aada u badan weeye ummadda dhexdeeda nasalu llaha alcaafiya qofka ama jamaaca ama xisbi ama qof hadday iska soo horjeestaan ama xataa uu maaragtay wax ku khilaafo inay maaragtay markaa kalaam xadkii ka baxsan inay inay kaga hadlaan waxyaalaha calaamaadkooda kamid a qodobka saddex iyo tobnaad waxaa kamid a inayan ka qaadan oo ay ka tagaan inay cilmiga ka qaataan dadka ahlu cilmiga yani ilaahay subxaanahu watacala wuxuu leey fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamun dadka ahlu cilmiga buu ilaahay subxaanahu watacala ku warejiyey kitaabka walow raduuhu ila arasuuli wa ila uli lamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum dadka istinbaadka iyo fiqiga iyo cilmiga ka qaadanaya ee aayaadka ilaahay iyo waxa ilaahay soo dejiyey ee culimada ah inay iska isticaloodaan oo ka tagaan oo ka kaaftoomaan aanay waxba uga baanayn cilmina aanay ka qaadan arrimahaas waa calaamaadka ugu waaweyn oo ahlulahwaaga lagu garto ahlulahwaaga lagu yaqaano wey walidalika markay bilaabanaysay saan sheegnay yani ahlulahwaaga markii u horreysay oo shiicadii iyo khawaarijtii iyo muctaziladii iyo culimadii iyo saxaabadii oo joogto ayay ka ka bayreen oo ka tageen oo kaqa ka qaadan waayeen cilmigii iyo khayrkii wa ugu dambeyntii waxyaalaha kamid a waxaa kamid a calaamaadkooda ugu daran wakti fitanka itiraab inuu ku dhaco itiraab bimacnaa waxa weeye xaalad aan deganayn xaalad aan deganayn qofku maanta halkaasuu tegi berri koox kaleu raaci saa dambe koox kale u boodi sidaasuu maaragtay marba hawadiisu meesha ay marinayso ayay maaragtay noqonaysaa khaasatan waktiga fitantu ay dhacdo dadka muslimiinta ah yani xaq iyo batilku isu ekaado fitantu waktiyada fitnooyinka waxaa kamid a ishtibaah alumuur marka inuu qofku ka leexdo yani xaaladii yani wasadka ahayd ictidaalka ahayd meeshay ka istaageen asxaabtu ridwan ullahi calayhim fitanta iyo siday uga digi jireen iyo culimadu siday uga digi jirtay hawada siday uga digi jirtay inay inuu ka bayro oo qofka itiraab uu ku dhaco sida ay maaragtay doonaana ay markaa ay hawadaasu la aado marka arrinkaasuna waa arrin halaaga nebiguma caleyh salaatu wasalaam sida uu sheegay xadiiska cabdullahi ibni cumar wuxuu leeyahay halaathun muhlikaat saddex arrimood waa arrimo halaag qofka u horseeda shuxun mutaac wa hawan mutabac wa icjaabu almar'i binafsihi saddex calaamadood buu yidhi nebigu caleyhi salaatu wasalaam halaag bay qofka u horseegayaan shuxun mutaac waxa weeye bakhaylnimo qofku u adeeco oo yacni ku kalifaysa ama ku bixinaysa inaanu waxbixin inaanu dadkii u baahnaa ama dadkii xaqa ilaahay subxaana watacaala ugu yeelay uu kala kala kala bakaylo uuna hawadiisa u ajiibo oo u raaco wahawan mutabac hawadiisuu qofku raaco iyaduna waxay keentaa halaag bay u keentaa qofka iyo inuu yani god ku dhaco wa icjaabu lmari binafsihi qof haddaad aragto yani ay cajabinayso aada u cajabinayso aqwaashiisa iyo dariiqadiisa iyo sidau isagu yahay si xad dhaafa ma jiro qof yani waxyi la siiyey oo la yidhi xaqa adigun baa gacanta ku haya adduunka ma jiro aan ka hay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam marka qof walba oo ka mid ah dadka culimada ah dadka ducaadda ah dadka dalabatulcilmiga ah ee cilmiga iyo wanaagga iyo khayrka lagu yaqaano waxa weeye waxaana wanaaga iyo khayrkaana iila muuqda kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga caleyhi salaatu wasalaam sina inay tahay faa arkaa laakiin wax jasmiyaho aniga laysiiyey ilaa wa ilaa wixii khilaafana inay yihiin banaanka ku tuur ama maaragtay dil iyo saaxada in laga tuuro ay istaahilaan arrinkaasu waa arimaha ahlhawaaga arrimaha ahlhawaaga lagu yaqaano walidalika masalan bal hadda u fiirso yani wax tanaasula haba yaraatee ma ogola oo nebi nebiga caleyhi salaatu wasalaam markii gaalada uu la heshiiska la saxiixanayay ayuu ku qoray hada muxamedun rasuulullah markaasay yidhaahdeen rasuulka ilaahay inaad tahay anagu ma naqaano haddaad tahayna kaama hor nimaadneen moxamed keliya ku qor moxamed ibn cabdillah marka nebigu alayh salatu salaam wuxuu yidhi tir caliyo caliy ibn abi taalib oo qorayay tir buu yidhi moxamed ibn cabdillahi keliya ku qor ama sidaasuu kula heshiiyey moxamed alayhi salaatu wasalaam ku qor nafs alqadiya ayaa waxay dhacday markii caliy ibn abi taalib radia allahu canhu iyo mucaawiya radia allahu canhu labadoodaba allaha ka raali noqde eh dagaaladu ay ka dhaceen oo heshiiska in la heshiiyo oo arrinta sulxi lagu dhameeyo ay ku heshiiyeen nimankii khawaarijtaha markaa ay ku diideen dhaheen kitaabka ilaahay baa xukunka leh maxay tahay dadka aad ku xukunka u dhiibayso ayaa waxaa ka mid ahaa markii heshiiska lagu heshiinayey waxaa hadalkaa ku heshiiyey mucaawiya iyo caliy bn abi taalib bay ahay marka amiiru lmu'miniin caliy bn abi taalib markaasay qolada mucaawiya waxay yidhahdeen sida kutubta taarikhda lagu sheegay haddaad amiirulmuminiin aan ku aqoonsanahay kulamaba dagaalanene ku qor caliy bn abi taalib keliya markaasuu ka tiray amiirulmuminiin oo ku qoray sidaasuu kula heshiiyey caliy bn abi taalib mucaawiya bn abi sufyaan markaasay ku yidhahdeen nimanka khawaarijta aha qamiiska ilaahay kuu geliyey oo ah amiirulmuminiinka ayaad nascisay taas waxay keentay inay marka gaalaysiiyaan oo yidhahdaan waad gaalowday ee xaqa usoo noqo oo ka toobadkeen macnaa waxa weeye yacni inay qofka halaag u keento yacni tashadudka uu ku tashadudo isagu sida wuxu arkaayo keliya inay tahay xaq xaq kale habada yaraateena aanu jiri karin ummadda dhexdeedana way iman kartaa waxyaalo haddaan ugu imaado marka qodobka ugu dambeeya oo ah yacni waxyaalaha ilaajka noqon karaa kow waxa weeye khilaaska hawada iyo khilaasku meel wada galaan imaam ibnu taymiya raximahullah wuxuu leeyahay addoonku hadduu mukhlis noqdo ida kana alcabdu mukhlisan lilahi ijtabaahu rabbuhu fa axyaa qalbahu ilaahay subxaana watacaala qofku hadduu ikhlaas leeyahay oo waxa xaq ay tahay ilaahay subxaana watacaala uu soo dhoweeyaa qalbigiisana wuu nooleeyaa waxa wanaagaaba xaggiisuudana u jiidaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa xun iyo xumaantana ilaahay subxaana watacala uu ka sarfiya sida ilaahayba subxaana watacaala uu yidhi nabiy llahi yuusuf qisadiisa marka kadalika linasrifa canhu suu'a walfaxshaa inahu min cibaadina almukhlasiin addoommada ilahay khaaliska u ah buu ka mid ahaa alla subxaana watacaala sidaas ayuu ilaahay u garambariyey marka ikhlaasku waa wax weyn qofku yani hadduuyan waxa uu doonayo adduunye aanu u rabin hadduuyan u rabin ha lagu arko hadduuyan u rabin geesinimo u samay hadduuyan u rabin yani aada soo caanbaxdo u samay hadduuyan u samaynayn yani adiga maahayn cid kale yaan la maqal waxaasoo dhan marka uu dhinac iska dhigo oo camalkiisu yahay lilaahi khaalisan ilaahay subxaanahu watacala u soo dhaweeya marka waxyaalaha hawada lagaga badbaado kow waxaa ka mid a khilaaska khilaaska qodobka labaad waxa weeye walaalayaal alcilmu watacliim cilmiga sharciga ah dalbidiisa oo raadintiisa oo barashadiisa waxyaalaha damaano biidni illahi ka noqon karta arrimaha hawada iyo raacitaankeeda iyo bidcada iyo inxiraafka laga leexdo waddadii toosnayd iyo tashadudka diinta lagu tashaduda ahwaada xisbiyaadka waxa weeye cilmiga sharciga ah oo la raadiyo la dalbo oo lagu sabro oo lagu sabro oo lagu dulqaato oo culimada la hoos fadhiisto oo xalaqaadka cilmiga la fadhiisto walidaalika dadka ahlu ahwaaga ama arkaysid xalaqaadka cilmiga iyo culimada inay ag fadhiistaan cilmiga ka qaataan yani walbaaba ka ka ka cararayaan oo waa ka tagaan arrinka saddexaad waxa weeye yani taqwada iyo taskiyatu nafsiga qofku naftiisa u taskiyeeyo oo sulukiyaadka wanaagsan iyo akhlaaqda iyo aadaabta uu ilaaliyo taasna waa tan ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiga waxyaaluhu usoo diray ugu weynaa ee ummadda barayay huwa aladii bacatha fi lumiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin ilahay subxaana wa tacala wuxuu soo diray nebi maxamed alayh sala slam in taskiyey inuu dahiro naftooda ka dahiro akhlaaqda xun ka dahiro shirkiga ka dahiro yani bidcada ka dahiro kufriga ka dahiro wax kasta oo xun marka qofku naftiisa inuu taskiyeeyo ama yani haddii aanu taskiyeyn oo naftiisa aanu dahirin oo cibaadaadka iyo adkaarta iyo maxaankusha sadaqaadka nawaafisha sabirka carabkiisa uu xifdiyo waxyaalahaas oo dhan haddaanu maaragtay riyaadiyaadkaas arrimaha haddaanu ku ku samayn aadaabta tacaamulka dadka waaweyn dadka waalidiinta culimada mas-uuliyiinta dadka maaragtay imaamyada u ah ama imirada u ah waxaas oo dhan haddaanu qofkii aqaaribka dadka aqaaribta ah mujtamaca muslimiinta oo dhan yani haddaanu yani garabkiisa u raaricin si tartiiba wanaag ah raxmad leh cadfi leh aan kula dhaqmin aadaabtaas haddaanu naftiisa ku beerin waxyaalaha waxay noqonaysaa tashadud iyo dhibaato inay maaragtay u keento arrinka afraad oo ugu muhiimsan waxa weeye culimadu waa qaaribu najaat waa doonta badbaadada weeye culimadu marka ka ag dhowaantooda cilmiga ka qaadashadooda talada ka qaadashadooda naseexada ka qaadashadooda hadyiga ka qaadashadooda iyo aadaabta intaba waxa weye waxyaalaha hawada dadka yani uga noqda biidn illahi tabaaraka watacaala xijaab uga noqda ayay kamid tahay ugu dambayntii yani qofku inuu mutaalaceeyo salafkii ridwanullahi calayhim iyo saxaabadii iyo a'imadii diinta dariiqadoodii siday ahayd akhlaaqdoodii siday ahayd sida ay u dhaqmi jireen sida ay maaragtay diinta u hirgeliyeen oo u dabaqeen ama u dhaqangeliyeen inuu qofku aada iyo aada u mutaalacayo oo yani marar badan uu maaragtay akriyo ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigeena calayhi salaatu wasalaam ducooyinkii uu ku ducaysan jiray waxaa ka mid ahaa allahuma inii acuudu bika min munkaraati alakhlaaqi walacmaali walahwaa ilaahu waxaan kaa magan gelayaa munkaraadka akhlaaqda dabeecadaha xunxun yani qallafsanaanta cayda afxumada ad qadfiga qadxiga duridda dadka muslimiinta ah khaasatan dadka ahlu khayrka iyo wanaagga iyo khayrka iyo lagu yaqaano walacmaali walahwa baan ilaahu kaa magan gala alimaamu shaafici waxau leeyahay qofku inuu ilaahay kula kulmo dembi kasta lian yalqa allah alcabdu bikuli dembin ma khala shirka waxaan shirka ahayn khayrun lahu min an yalqa allaha bishayin min hadihi alahwa arrimahan hawadaa wax ka mid inuu ku arko imaam cali ibn abi aalib radia allahu canhum wuxuu leeyay inamaa akhsha calaykum ithnatan labaan idinka baqsanay tuulu lamal wa itibaacu alhawa labadaasaan idinka baqsanay yacni qofku adduunyadu ku rajo dheeraysto iyo hawada uu raaco ama tuulu lamal tuulu lamalku yani adduunku ku rajo dheeraysto fa yunsi alaakhira aakhiradu ku hilmaansiinaya wa ama itibaacu alhawa fayasudu can ilxaq hawada oo la raacaana xaqii bay qofka u diidaysaa maxaa yeele qofka xaqii u arko loo sheegayo lagu wacdinayo walidaalika qofka yani hawadiisa raaca oo wuxuu jeclaaday keliya ay u muuqdaan wax kale aanay u muuqan wacdi ma galo oo xusuusini ma gasho dadka mu'miniintana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeya wadakir fa ina dikra tanfacu lmu'miniin laakiin dadka ahlu ahwaaga ma gasho arrinkaasu ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu hawada nafteenna ilaahay subxaanahu watacaala naga hayo kuwaan hawadooda raacinna ilaahay subxaanahu watacaala naga dhigo xaqa kuwa daliil ka dhigta ee u hoggaansama ee raaca marka lagu akhriyo ama loo sheegana ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naga dhigo hawadeeda nafteenana ilaahay subxaanahu wa tacaala naga badbaadiyo nasaqaadka shaydaankana ilaahay naga badbaadiyo waxaan naftayda iyo walaalahayba ugu naseexaynaya inaynu hawada nafteena iska jirno fa ama man taqaa wa athara alxayaata addunya faina aljaxiima hiya alma'wa wa ama man khaafa maqaama rabbihi wanaha alnafsa can alhawa faina aljannata hiya alma'wa wsala allahu cala nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin
ka abaalmariyo miisaanka xasanaadkana inuu ilaahay u saaro annagana waxay aan dhegaysanay oo khayr ahaa inuu ilaahay nagu anfaco marka sharaxaad waxaan leenahay jazaka allahu khayran haddii xoogaa ceshii waxbaa ka haray marka haddaan sheekha su-aalo weydiinayna insha allah waxaan umalay haddii waraaqe iyo la keeni lahaa qalimaan sheekhaas dhowr su-aaloodaan weydiin lahayn haddii la dhaho qofku afka ha ka weydiiyo xoogaa fawday iska noqonaysaa oo dadku way isku badanayaan
marka dadkii dadweynaha ahaa ama dadka caamada ahaa ama dadka mataqaanaa aan diinta si fiican mataqaana u aqoonin xagee bay u jahanayaan yay raacayaan haddii culimada waaweyn nimo meel u fadwoonayo dhinacee la raacaa jazaak allah khayra sheekh maxamed jazaak allahu khayran masaa-ilku ku weydiinayaa hadda wadankii soomaaliya waaqicasaan ognahay oo su-aashii siduu aan ku yiri culimo waaweyn ayaa nimba si u fatwoonaya dadkii marka dadkii caamada ahaa ama dadkii aan cilmiga badan lahayn xaggey raacaan haddii culimada waaweyne nimbo si ugu fatwoonaya dadkii
آه الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه ويا الهرطة مركة وها الرئيسة آه وحوي آه علماء مركة لا يراهضه وح فتواته وضد كوبا آه waayo dadka darajatul-ijtihaad gaara ama fatwo gaara ee diinta looga dambeeyo ama fatwadeeda looga dambeeyo xaaladaha murugsan marka ay dhacaan dad kooban weeye adduunka oo dhanna saasay ka tahay innaga keliya soomaali ahaan maaha bimacnaa masalan hadda haddaad tidhaahdo masar ama sacuudi ama waddamada kale oo lamid ah oo muslimiinta fatwada dad baa lagu yaqaan lajnatulfatwa la yidhaahdo ama culimo fatwada ama dad muftiin ah oo waaweyn oo culimo ah oo taariikhda ummadda lagu soo yaqaanay dadkaas way dadka fatwada yacni runtii fatwooda innagana sidoo kale weeye oo la mid baynu nahay sunnadaas oo waxa weye dadka culimo la yidhaahdo marka yacni magacaas xaqiisa la siinayo waxa weeye dad gaar ah baa iska leh cid walba iskama laha cid walba iskama laha oo culimo mujtahidiina oo diinta yacni ku xeel dheer oo ummadduna ay u taqaano oo uga markhaati kacday dadkaasu dad kooban weeye walaalayaal ma aha nin walbo meel ka istaaga ama khudbeeya ama muxaadaro jeediya inuu yahay culimo inuu yahay maaha macnaheedu dad wanaagga kheyrka u sheega wey waxaa la odhan karaa waa dad yacni wanaagga dadka u sheega waa dad macruufka dadka fara oo wixii xun ka reeba waa dad wacdiya oo wax ilaahay xusuusiya waa dad maaragtay dalabatul cilmiga weli hadda cilmiga dalabkiisii ku jira oo arday ah dadka saasay u badan yihiin dadku saasay u badan yihiin laakiin culimo wax fatwoota oo mujtahidiina dad kooban haddii soomaaliya la yidhaahdana dad kooban weeye oo maaragtay aan tiro badnayn taas horta waa in saas loo kala saaro laakiin haddaad qofkii maalin meel khudbad ka jeediyaba aad tiraahdo caalim weeye ama ninkii meel muxaadaraad dhowr ka jeediya oo dadka caamada ay muxaadaraadkiisa u muxaadaray sida annaga haddaan dadka caamada qaarkood ugu muxaadaraynayno uu yidhaahdo caalim weeye ma aha dadkaasu dad culimo ah waa dad mujtahidiina waa dad cilmiga ku raasikhay waa dad cilmiga wakti dheer dalbayey lagu yaqaano ummaddu ku taqaani dadkaas waa dadka culimadaah inta anigu ka ogahayna kolley inta aqoontayda ah waxaan isleeyahay qadiyada soomaaliya hadda ka taagan ama dhibaatooyinka ka taagan dadka saasi iskuma khilaafsana qadaayageeda ay asalkeeda weyn iskuma khilaafsana haba yaraate haddii qofkaasu og yahay wax ay isku khilaafsan yihiin ama ummadda ninba dhinac u jeedinaayo oy wanaagsanaan lahayd inuu qofkii arrinkaa ogi sheego laakiin anigu kolba yani shaksi ahaan ma ogi qadiyada soomaaliya meel iskaga kalaafin dadka soomaalida markay xarbal ahliya isku dilayeen inay xaaraan tahay culimada soomaalida dadka la yidhaahdo dadka ahlufatwa iskumay khilaafin amaan kasoo bilowno sheekh sheekheena alcalaama sheekh shariif cabdinuur xafidahu llah ilaahayna ha caafiyo ana maaragtay cimrigiisana ilaahay subxaanahu watacaala ha ku dheereeyo daacadiisa iyo culimadii lamid ahaa sheekh maxnuur qawi xafidahu llah iyo ragga lamid ahaa sheekh cumar faaruq culimada waaweyn oo maaragtay wadanka ka jirtay waxay isku khilaafeen ma ahayn ama ha noqoto dhiigga muslimka ee daadanaya ama ha noqoto ummadda iyo fawdada iyo dhibka maaragtay ummadda ka taagan mu'aamaraadka dibad iyo gudaba ummadda lagu wado oo ummadda soomaaliyeed dhibaatada kasbsiisay xaaladda ay ku sugan tahay hadda qarankeedii uu burburay dhulkeedii la istibaaxaystay baddeedii iyo berigeedii la istibaaxaystay dhiigoodii uu daadanayo qaxooti ay meel walba ku yihiin dhibaatadaas iyo waxyaalaha ka jira oo dhan ummadda dadka culimadeeda ah oo waaweyn iskumay khilaafin laakiin waxaa laga yaabaa in dadku ay isku khilaafsan yihiin yaa culimo ah yaa culimo loo yaqaan taasuna hadda saan sheegay waxa weeye waxay leedahay usuul culimadu ay caddayeene nin walbo meel ka istaaga oo khatiib ah ama waacid ah ma aha caalim maaha hadalkiisa la qaato dad badan oo kaleeto iyaguna dee ku dhex jira howlaha soomaaliya oo amase dacwo ka shaqeeya ama khayr ka shaqayn jiray yacni waa dad wanaag ka shaqayn jiray laakiin culimo in la yidhahdo maaha macnaheedu inay yihiin dad culimo loo yaqaano ama culimo mujtahidiina la oran karo marka yaan umuuraha saas laysu dhexgelin oo la dhihin culimadiiba caamada wareerisayo yani waxa weye nimba dhinac buu ujeedinayaa arrinka arrin saxa maaha arrin jirana maaha waaqicana waa ka fog yahay jira meesha oo taagan wallahu aclam
su-aashan waxaa ka muuqata wiil dhalinyaraha soo qoray english buu kusoo qoray marka wuxuu leeyahay waxaan daawadaa sakarka ama basketballka waana ciyaaraa marka taasi ma hawaraacba mase hawaraaca waxaa la yidhahdaa keliya wixii diinta ku saabsan oo qofka wadada fiican ka hor istaagaya
alxamdulilah saan haddaayaba ku tacriifinay haddii uu ninkan dhalinyaradaha oo su-aasha soo weydiiyana maqlaayay waxaan nidhi hawadu waxa weeye ka leexasho xaqii laga leexdo ama sunnadii laga leexdo xag cilmi ama xag camal lagu khilaafo ahlu sunnaha iyo dadkii sunnada iyo waddadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo xaqii lagaga bayro shay ama cilmi ah ama asal ah ama maaragtay waddadii toosnayd ah lagaga leexdo ama waxyaalahan adduunyada ee maaragtay jira ee shaqooyinka iyo acmaasha iyo isboortiga qaar ka mida iyo hadduu dee diinta xalaal ku yahayna wax xalaalu noqonaya wax markaa ku tacalluqa hawada iyo yani macnaha hawada ee inxiraafka ah ma aha e macsi buu noqon karaa hadduu u bato shaygu hadduu yahay shay aan markaa banaanayn laakiin shay hawadii ahlul ahwaaga aan hadda ka hadleyno lagu tilmaami kara ee dadkii caqiidada ama waxyaala asala ku khilaafay ahlu sunnaha ma soo gelayso waxyaalahaas hadda markaba sida aad hadda sheegayso basketka iyo waxaas hadduu qofku shay riyaadaa u samaynayo ama jimicsiga u samaynayo ama maraakista xataa dhexdeeda ay ku taallo oo dhalinyarada loogu talagalay wakti aanay salaadii iyo cibaadadiina kala ka hor istaagahayn waxba kuma jabna insha allahu tacaala oo wax macsiyahay aanay soo gelihayn waxba kuma jabno wallahu aclam sheekh maxamed saaiilka walaalba horta wuxuu soo qoray waxaan salaamayaa sheekh maxamed ibliis xafidahullah ilaahay dartii baan kuu jecelnahay marka saasuu walaal soo qoray annaga dhan waa ku salaamayna sheekh jazakallah khayr
calaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu
su-aasha wuxuu leeyahy saa-ilkan jazaak allahu khayr sheekh maxamed marka ehelkii iyo qaraabadii la yiri hala xiriiriyo ay duruuftu adag tahay adoo doonaya inaad xiriirisid sead uxiriirinaysaa su-aal ma cad ma aha marka waxaan ufahmay haddaynan u suurtagelaynin qofka inuu qaraabada isa xiriiriyo o duruuf u diido see buu u xiriirinaya hadduu rabo inuu xiriiriyo
alxamdu lilah horta waxaan leenahay xabaka allahu aladii xababtana min ajlihi ilaahay subxaanahu watacaala ha ku jeclaado sidaaduna ilaahay dartiisna ugu jeclaatay walaalaha kale oo dhanna waa saasaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ha idin jeclaado sidaa aad ilaahay dartiisna ugu jeclaateen ilaahayna kuwa ilaahay dartiisa isu jecel allah naga dhigo xiriirinta qaraabadu waxay ka mid tahay waxyaalaha diinta ugu waaweyn ilaahay subxaanahu watacaala u amray fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi wa tuqaicuu arxaamakum buu ley ilaahay subxaanahu watacaala marka nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay alla subxaanahu watacaala magaciisa ayuu raximka uga gooyey qaraabada yacni gobol ka mida uga gooyey saas darteed waa raxim allena waa raxmaan marka qofkii xiriiriyana ilaahay wuu xiriirinayaa qofkii gooyana ilaahay subxaanahu watacaala wuu goynayaa marka qaraabada xiriirinteedu waxyaalaha ugu waaweyna diintay ka mid tahay goynteeduna yani waxyaalaha kabaairta ee diintu ay aadka u nahiyisay u reebtay bay ka mid tahay haddii duruuftu ay saamixi weyso ama lala xiriiri waayo qofku waa macduur laakin waa inuu niyadana ku hayaa si kasta oo uu xiriirin karo markii duruufi u diidana waa inuu u xiriiriyaa intaasun baan dhihi karnaa walaalka su-aashiisa inaad ku dadaasho had iyo jeer telefon noqotaya warqad noqotaya noqotay salaan aada ugu tagto oo shaksi ah ha noqoto qaraabaduna siday u kala dhow yihiin bay u kala xaq leeyihiin oo waalidiintaada ugu horeeya haddii dad aada xiriiriso maaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey man axaqu nnaasi bixusni saxaabati nebigu alay slam wuxuu ku yihi ummuka uma ummuka uma ummuka uma abuka marka aabihiiba haddana ku xiga qaraabadii kaleetoo dhan kusoo xigta marka alaqrab falaqrab say u kala dhow yihiinna marka bay u kala xaq leeyihiin inuu had iyo jeer qof ku dadaalo weeye ha noqoto waxsiin ha noqoto xiriirin ha noqoto salaan ha noqoto waxtar kaleeto ha noqoto telefon aada u dirto isku weydiiso intaas oo dhan xiriirinta insha allahu tacala way soo geleysaa nasal allah an yuwaffiqana waiyaakum ila kuli khayr jazaak allah khayr sheekh maxamed qofkii raba in inuu cilmiga barto haddana ay adag tahay inuu barto cilmiga qalbigana uu ka jecel yahay ma go-aan la-aan ba mise shahwada iyo macaasi baa ka hortaagay
alxamdulilah qofkii doonaya cilmiga inuu barto haddana aan ku dhaqaaqi hayn sababtu ma yacni shahawaad ba mase waa go-aan la-aan mase waa labadaba oo isku jira jawaabtu waxa weye intaba way noqon kartaa go-aan la-aan aanu caziime samayn aanu caziime hayn oo qofkii aanu wixii cazmin waa noqon kartaa niyadda oo aanu weli kasoo go-in uu jecel yahay shayga laakiin weli si niyad ah aanu u go-aansana way noqon kartaa in waxyaalo mashaakil ah ka hortaagan yihiin oo shuqulinaya oo adduunyada ka midana way noqon kartaa inuu kaga mashquulsan yahay arrimahaas arrimo mubaaxa iyo arrimo xaaraana intaba waa noqon kartaa waxyaalahu kaga mashquulsan yahay si kastaba ha noqoto waxa weye qofku inuu cilmiga dalbo waa shay waajib ah khaasatan cilmiga uu ilaahay subxaana watacaala wuxuu ugu cibaadeysan lahaa oo ay ugu horeyso caqiidada ilaahay inuu barto alle subxaana watacaala siduu si xaqa ugu caabudi lahaa cibaadaadkii siduu u gudan lahaa salaadii iyo soomkii iyo zakadii iyo wixii ku waajibay oo markaas la rabo inuu guto inuu barto furuudul axyaanka yacni cayn isaga ahaan looga rabo inuu barto wixii ilaahay subxaana watacala uu ka yiri rasuulkiisu alayh salaatu wasalaam uu ka yiri waajib bay ku tahay qofka dalabu lcilmi fariidatun cala kuli muslim nebigu alayh salatu wasalaam wuxuu leeyahay cilmiga ood uu dalbo qofku waajib bay ku tahay qof kastoo muslima qof kastoo muslima markaan leeyahay muslimaduna way ku jirtaa macnaha maaha macnaheedu in qofka labka ah keliya la sheegay inaanay ku jirin dadigu inaanu ku jirin marka waa waajib waxaana lagaaga baahan yahay inaad ilaahay subxaanahu watacaala awalan aad niyadda khaalis uga dhigto inaad ilaahay dartiis cilmiga u dalabto thaniyan inaad caziimo yeelato o aad gaarto go-aan aad qaadato thalithan inaad wadadiisa aada u marto oo ehelkiisa ka qaadato si ay kugu cadayaan waayo ma ma ma yani ma aha wadooyin keliya kutubta keliya aad ka qaadato keligaa waa laga qaadan karaa kutubta oo cilmiga oo ma reebana laakiin culimadu waxay yidhaahdaan yacni qofkii kutubta keliya cilmigiisa ka qaata oo culimo aan ixtimaadin waxu bayaanaysaa gafkiisa ayaa bata khata'iisuna wuu bataa maxaa yeelay waxaa laga yaabaa siyaabo khata ah inaad waxu fahamto kitaabkuna kulama hadlayo waxna kuma bayaaninayo marka saas darteed in cilmiga culimo laga qaato fani walbana ciddii yacni u ehela laga qaato intaan cilmiga la qaadana aadaabtiisa la barto oo la qaato oo dadka ehelkiisa la qadariyo la ixtiraamo maxaa yeelay kuma siinayaan cilmiga kumana yacni hurayaan ilaa aad adigu yacni ixtiraam iyo qadarin iyo inaad si wanaagsan wax uga dalabto aada ula timaado marka wadooyinkaas baad insha allahu tacaala raacaysa ilaahayna subxaanahu watacaala qofkii shayga ku dadaala waa ilaahay subxana wa tacala u siinaya wattaqu llaha wayucallimukum allah wallahu aclam
jazakallah khayr sheekh maxamed dhowr su-aalood baa noo haray waan gaagaabinaynaa si salaadii aan mahayso wuxuu leeyahay sheekhan sheekh hooyaday oo dhimatay ma u xajin karaa aniga oo xajiyey lacagta da-da ma lagu xajin karaa lacagta da-da waxaa mana waa odayaasha iyo da-da dadka waaweyn lacagta la siiyo waddankan
alxamdulilah qofku haddii uu xajiyey inuu markaa isagu naf ahaantiisa uu ka xajiyo qof waalidkiisa ama qof kaloo qaraaba ah oo xaj lagu leeyahay waa banaan tahay arrin wanaagsan weye insha allahu tacaala haddii aad adigu hore u xajiday inaad maaragtay ka xajido haddii aadan xajinna qof kaleeto oo isagu xajiyey aad markaa siiso kharashkii oo uu ka xajiyo iyaduna way banaan tahay lacagta lagu siiyo ama kaalmada dawladdu ay kuu siiso dee weji xalaala kugu soo gashay iyadana waad ka xajin kartaa waana ka xajisiin kartaa insha allahu tacaala wallahu aclam
saa-ilkan kale wuxuu leeyahay soomaaliya maanta meel lagu noolaan kara ma tahay oo qofku u degaan ahaan ma aadi karo
haddaba waa lagu nool yahay malaayiin dadaa ku nool waana meesha awalba aynu ka wada nimi dhammaanteenba ku noolaan jirnay marka haddana waa lagu nool yahay waana lagu noolaan doonaa insha allahu tacaala waana lagu noolaan karaa waxaa laga yaabaa walaalku inuu ula jeedo yacni dhibaatooyinka iyo waxyaalaha ka jira oo ah dagaalka fawdada dawlad la-aanta nidaam la-aanta waxyaalahaasuma noqon karta waxyaalo qofku meeshaas uu maaragtay marka naftii siin karo waxaan leeyahy isku wada mid ma aha meelo aamina waa jiraan meelo nabadi waa jiraan meelo maamul xooga ka jiro waa jira meelo fawda ahi waa jiraan meelo qofku uu ku nabadgeli karo waa jiraan meelo aanu ku naftiisa ku aamini karin waa jiraan intaba way leedahay waayo maadaama uu dalkii oo dhan hadda dawlad markasiyo sidii waagii hore jiri jirtay central government ama dawlad weyn oo isku wada haysa oo awood leh oo xoog leh oo yacni amarkeeda socodsiin karta aanay ka wada jirin isku wada mid maaha laakiin noloshaasu waa mutafaawit weye meerba heer waaye meelba heer laakin waa lagu nool yahay waana lagu noolaan karaa waana lagu noolaanaya insha allahu tacaala ilahayna waxaan ka baryaynaa dalkeena inuu ilaahay subxaanahu watacaala dagaalada iyo dhibaatooyinkana ilaahay subxaanahu watacaala ka dulqaado nabad iyo xasiloonina ilaahay subxaanahu watacaala uu dadkeeda iyo dalkadaba siiyo jazaak alla kheer sheekh qurbaha ku noolaanshihiisa waxaan kula kulanay dhibaatooyin fara badan sida diinta iimaanka oo yaraada iyo caruurta oo faraha ka baxday diin la-aan maxaad nagula talin lahayd adiga oo weliba arrinkaas adigu halkaa ku noolaan jiray haddana wadamada muslimiinta ku nool hoosna wuxuu kaga qorsheerka waman yuhaajir fi sabiili illahi yajid fi lardi muraaqaba kaiira wasaca marka saailku su-aashaas ku weydiinaya
alxamdulilah akhi dadku horta gurbaha qofku hadduu galo laa shaka shaki kama jiro inuu dhibaatooyin la kulmayo qofku qof aan ahayn meeshii uu deganaa ama dalkiisii ama dadkiisii ay deganaayeen ama diintiisii uu ku dhaqanayey oo macaashkiisii ka helayay oo ku asturnaa hadduu ka gurbo ka galo inuu maaragtay dhibaato uu kala kulmaayo shaki kama jiro marka waa in qurbaha hadba dhibaatooyinkiisa suu ku yarayn karo u ku dadaalo hadba siduu ku yarayn karo oo meeliba meeshay ka roon tahay oo diintiisa iyo adduunyadiisaba uu ku xifdisan karo diintuna ay horeyso uu maaragtay ku dadaalo meeliba meeshay ka roon tahay marka taasaan anigu idinkula talinaya diintiinu waa asal diintu waa raasumaalka ugu weyn oo qofku uu haysto diinta inuu qofku ku dadaalo diintiisa inay uxafidan tahay meesha uu joogo hadduu diintiisa ku muujisan karo oo macaashkiisiina uu ka helayo ubadkiisii iyo isaga naftiisii uu ku nabadgelayo waa meel uu diintiisa markaa ku dhowran karo haddii meeshaas diintiisii ay halis ugu jirto ama ubadkiisii ay halis ugu jirto inuu meeshii kaloo ka roon oo ka fiican uu markaas la aado weeye waana aayadda aada soo akriday siduu ilaahay subxaanahu watacaala uu u sheegayo weeye oo qofku hadduu diintiisii ilaahay dartood ula hijroodo ilaahay faraj buu u furayaa wixii hore uu ku jirana wax ka wanaagsan buu ilaahay subxaanahu watacaala siinayaa waman yuhaajir fi sabiili illah yajid fi lardi muraaqaman kasiiran wasaca ilaahay subxaana watacaala wasci buu ufidinayaa xagga adduunya xagga aakhira labadaba sidaas oo kale ayuu ilaahay subxaanahu watacaala u leeyahay cibaadiya aladiina aamanuu ina ardii waasicatun fa iyaaya facbuduun yani dhulkaygu waa wasac waxaa muhiima ina ilaahay caabudaan marka meel haddaad ilaahay ku caabudi kari weydo ama cibaadadii aad la imaan kari weydo waxa weeye inaad meeshii kalo ad ilaahay subxaana watacaala ku caabudi karto aada raadsato dhulka ilaahayna waa waasic ilaahayna subxaana watacala dadka muslimkaa faraj ha u furo wallahu aclam
jazaak alla khayr sheekh maxamed saa-ilkan wuxuu kuleeyahay mawqifka ay carabigu kusoo qoray xoogaa marka wuxuu leeyahay ma mawqifu shariica alislaamiya hoos wuxuu ku qoray al-igadiyuun almawjuduun fi bilaad somaal wayaqtuluuna shacba soomaaliya biduuni sabab wuxuu la jeedaa su-aashaasaan fahmay shareecada islaamku maxay ka qabtaa ciidamada jooga soomaaliya oo shacabka soomaaliya ah sabab la-aan ku laynaya
alxamdulilah waxaan filayaa culimadu bayaanaad badan iyo culimada soomaaliya bayaanaad badanna way kasoo saareen fataawo badanna way kasoo saareen arrinkaas ama ha noqoto kuwii hore soo geli jiray oo ka baxay ama kuwa hadda jooga ciidamo kasta oo shisheeyaho yimaadaho dalkan aan maaragtay ahayn dadkiisii inayan banaanayn inay soo galaan asal ahaan inayan banaanayn iska dhaaf dilka inay sameeyaan taas culimadu way caddeeyeen inay dadka dilaanna hadda waa min baabi awlaa ma banaana mana banaana waana arrin munkar ah oo yani jara- jaraa-im ah marka ay dadka dalkooda intay ugu yimaadaan ay ku gumaadaan ama ay ku laayaan ama madaafiicda ku asqaysiiyaan taas culimadu way ka hadashay arrin banaan shareecada islaamkana ma aha dhul muslimana dad maaragtay aan ajaanibka ah oo gaala ahay inay qabsadaan ama ay soo galaanna arrin banaan ma aha ilaahayna subxaanahu watacaala dadka muslimiinta taa uu sheegay culimaduna way sheegtay way tilmaantay laakiin waxaa laga yaabaa su-aasha qofka meesha ugu lamaan waxa inay tahay ama hamiga ku haysaa hadday tahay arrin aan banaanayn inay soo galaan ama dadkeeda ay laayaan arrin xaaraana hadday tahay oo aan banaanayn so maaha marka in la saaro iyo qaabkii loo saari lahaa taasaa laga yaabaa marka meesha inay kugu lifaaqan tahay taasuna waa masalo kale marka qaabkee loo saarayaa ummaddu sidee uga tashanaysaa yaa taladeeda leh sidee baynu ka yeelnaa qaabkee baynu u wajahnaa sidee ugu midownaa waxaas oo dhan bay baa soo gelaya su-aalahooda qaabkee ugu wanaagsan umuwaajahaynaynaa ma nin walbaa meeshiisa kala kaco oo siduu doona ha yeelaba yaa madax ka noqonaya yaa waxaa kan hogaaminaya yaa la weydiinaya sharciga mar walba tallaabada ku haboon iyo meesha ku haboon waxaasoo dhan oo su-aalaha baa markay kuu timaado arrinkaanu ma banaana inay yimaadaan nimankan joogitaankooduna ma banaana markaynu nidhaahno waayahay sidee lagu saaraa taas weye marka su-aasha kaleeto meesha taallaa marka jaantaha rogan maaha hawshe waxa weye arrinku waa arrin xaaraana oo aan banaanayn kulligeenna aynan raalli ka ahayn soomaalida dhanna ayan say u badan tahay raalli ka ahayn laakiin sidii loo saari lahaa waxay ku xiran tahay dadka soomaaliyeed inay oo muslimka ahi iyo culimadooda iyo waxgaradkooda iyagoo wadajira taasaa ilaahay subxaanahu watacaala ku waafajinaya inay cadowgooda ka adkaadaan dhulkoodana aayatiinkiisa ay ka taliyaan laakiin sida inagu hadda aynu nahay xaaladeennu ay tahay waxaa muuqata in dhulkeenana laynagu maamulayo maalin walbana sidii la doono laynaga yeelayo dadkeenana madaafiic lagu garacanayo weliba lana lacag lagu qaadanayo sidii madaafiic loogu garaaci lahaa lacag in lagu qaato dad soomaaliya ay kala shaqeeyaan inaga laysku keen dilo soomaali iyada laftigeeda laysu adeegsado inaguna aynu waxaasoo dhan aynan ictibaar siin oo aynu u malayno keliya samadu inay dahab soo daadinayso taasuna mid saxa maaha marka wanaagga in la sameeyaa loo baahan yahay sida ugu wanaagsan in loo sameeyaana loo baahan yahay salaada in la tukadaa loo baahan yahay waajibaadkeeda iyo arkaanteedana in lala yimaadaa loo baahan yahay jihaadka in la gutaa loo baahan yahay waajibaadkiisa iyo arkaantiisa iyo shuruuddiisa iyo faraa'idiisa in la raaco ayay u baahan tahay iyo dawaabidiisa in la raacay u baahan tahay macruufka in la faraa loo baahan yahay laakiin dawaabidiisii iyo axkaamtiisii in lagu faraa loo baahan yahay fariido walba oo ilaahay subxaanahu watacaala u waajibiyena sidaas wey laakiin haddaynu dabada un ka qabanno oo qaar ka goosanno dawaabideeda iyo qaabka loo gudanayo fariidadaas ama salaadaas loo gudanayana aynaan isweydiin maxay ku ansixaysaa iyo sidee ku ansixi kartaa iyo qaabkee loo gudan karaana haddaynaan isweydiin waxaan umaalinayaa arrin natiijadiisa aan la gaarahayn inay noqonayso taasuna hadda tan dalkeenna ka taagan weeye ilaahay subxaanahu watacaala mixnadan ummadda ha ka qaado qulubtoodana allaha midayo kuwa taladoodu ay midaysan tahana ummadeena allah ka dhigo culimadooda iyo waxgaradkooduna kuwa ilaahay subxaana watacaala dadkooda akhyaarta ah talada ilaahay ugu dhiiba allah ka dhigo waxaana ogaanaynaa haddii inagu aynu isbedelno oo dad iyagu isxiriiriyo o ismaqla oo kooda weyn ixtiraama oo kooda caalimka ah hadalkiisa dhegaysta oo kooda dhalinyarada ah u naxariista haddaynu saas noqono ilaahay subxaana watacaala taladeena waa hagaajinaya laakiin haddii kan dhalinta yarania oo maaragtay culimada lacnado culimaduna kan yar ay nacnado dadkuna ay sidaas isu wada maaragtay qulubta isugu qulubtooda isugu wada gadoonto dad iswada lacnadayo oo iswada colaadinayo oo iswada banaysanayo oo iswada gaalaysiinayo ay noqdaan ummadaas waxba uma guntamaan arrinkeenana ma toosayo wallahu tabaaraka watacaala aclam jazaak allah khayr shaaxood meeshan africa waaye
jazaak allah khayr saa-ilkan wuxuu leeyahay sheekh maxamed waxaa jira cajalad waa su-aal hadal su-aashaana su-aashaana ugu dambaysa waa soo xirina insha allah cajalad waxaa jirta sheekh maxamed waxaa kaa codsanaynaa waxaa jirta muxaadaro aada hadda ka hor ka hadashay oo aada ugu magac dartay ah mal xal baan umalayn inuu ka wado mal la xal la waa ka waran mal xal inuu ka wada umalayn mar kale ma ka hadli kartaa taas haddii ilaahay fursad kuu siiyo insha allah mustaqbalka wakti aada u heshay
alxamdulilah walaal horta ilaahay kara ku siiyo annaga wixii yani qof walba wuxuu ku dadaalayaa inta uu yaqaano ama inta uu maaragtay ummaddaas uu tari karo iyo wuxuu qaban karo oo uu hagaajin karo inuu qabto uu hagaajiyo wixii aanu aqoon ulahayn ama cilmu lahaynna uu ka joogo o ehelkeeda u daayo ama uu weydiiyo qofka muslimkaana qof walba saasaa laga rabaa intii uu isagu hagaajin karo ama uu yaqaano aqoonteeda uu leeyahayna uu qabto wixii kalena uu u daayo ama weydiiyo anigu ma xusuusto hadda muxaadaradaas waa waa laga yaabaa inay jirto malxal dhowr jeerna ama siyaabo kala duwan inaan uga hadlay waa jirtaa inkastoo hadda midaas aad gaarka u sheegaysa aanan xusuusan laakiin mar walbaba waa waxaan ka hadlayno hadda laftigeeda aan hadalkayga kusoo daray oo sida xalku noqon karo arinteenan murugsan ay ay noqon karto mar walbana insha allahu tacaala wixii ilaahay naga garansiiyo oo aan isleeyahay ummadda waad ku biirin kartaa talo iyo tabar iyadoo laga duulayo aayaadka ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa iyo sunnadii nebigiisa caleyhi salaatu wasalaam iyo siiradii salafkii saalixa ahaa ee wanaagsanaa iyo dadkii wanaagsanaa iyo ummaddan taariikhdeedii dheerayd afar iyo tobanka qarni ahayd sidii ay kaga bixi jirtay dhibaatooyinka annagoo ku fiirinayna mar walba wixii tala ah inaan walaalahay iyo naftaydaba aan usoo gudbiyo marka insha allahu tacaala waana ka hadalnay horay haddana waa ka hadli doonaa intii naftu ay ila gaarto waxaana kusoo khatimayaa warkayga xalku wuxuu ku sugan yahay ilaahay subxaanahu watacaala in loo noqdo marar badanna waan idhi keyrkeena way yidhaahdeen laakiin taas waxaan ula jeedaa dulmigii aynu ku dhacnay iyo dembiyadii aynu ku dhacnay waa in laga toobad keenaa oo horta safxadeeda la xiraa adoo dembigii ku jira oo xalaalaysigii ku jira oo dhiiggii dadka gumaadayo xalaalaysanaya xoolahoodii xalaalaysanaya guryahoodii iyo maalkoodii xalaalaysanaya taladaada inuu ilaahay toosiyo arrin saxa ma noqonayso marka soomaali labaatan sano iyo ka badan iyo dhowr iyo labaatan sano ayaa la isxalaalaystay dad baa guryahoodii la qaatay dad baa la dilay dad baa la baabi'iyey dad baa la barakiciyey dad baa maaragtay waa idinkaas hadda boqolaalka kuna ah oo ilaa adduunka salkiisa tegey oo guryahoodii ka haajiray oo magaalooyinkoodii ka haajiray oo tuulooyinkoodii ka haajiray haddeeray dadku qaxayaan oo dad dalkii aan waxba kusii harin intii yarayda kusii hartay maalin walba waa lasoo qaxaya wadadaa lasoo hayaa tuulooyin waa cidlaha hadda dhulka hadda la leeyahay xataa maalaha meelaha ugu aamin badan weeye xataa la yiraahdo baa dadka kasoo qaxayaan maxaa yeelay hadduu xataa amnigii haysto ama nolol uha noloshii baanu haysan mxuu halkaa dhuuntaa wuxuu mariyuu la-yahay luqmad uu laqu la-yahay wax maamuluu la-yahay noloshiisii wax shaqo u abuuruu la-yahay wax tacliim u sameeyuu la-yahay wax u naxariisto oo xataa maaragtay quud siiyuu la-yahay wax shaqo u abuuruu la-yahay wax xal u keenuu la-yahay adduun keliya maaha maaragtay cabsi keliya marka arrinkaas wuxuu xal ku noqon karaa horta inaynu dembiyada ka toobad keenno oo wixii dhibaatadan ku timi ummaddu si jamaaci ah oo guud ahaaneed qabaa'ilkeeda iyo ururadeeda iyo dadkeeda ilaahay uga toobad keenaan arrinka labaad waxa weeye in isbedel nagu dhaco oo meesha anigu aan rabo keligay inaan taliyo ay noqoto inaan talada walaalahay muslimka la wadaago meesha ay tahay hadda urur walba iyo qolo walba iyo kooxo walba kooxaha meesha ku dagaalamaya ama dalka ku dagaalamaya ama ku herdamaya au leeyahay nin walba aniga maahina cid kale ma jirto cid aan la hadlaayana ma jirto waa ku khasban yahay nin walba oo soomaaliya oo dalka soomaaliya jooga urura inuu kuwa kale la fadhiisto oo la hadlo waa ku khasban yahay waa maaha arrinka arrin ikhtiyaara maaha dadka odhanaya diin baa keenaysa inaanan cidna la hadlin aniga tayda keliya hala maqlo waxba kama jiraan arrinka arrin saxa maaha arrin sax adiga cid diinta ilaahay keligaa ku wakiilatay ma jirto qofay u wakiilatay oo hadda laynoo soo dejiyey waxay layna yidhi urur hebel iyo qolo hebel iyo amiir hebel keliya baa laga damayn karaa dalkana isagaa u xaqlay keligiis inuu xukumo haddaad kitaabka meel lagu hayo hala keeno ma jiro kitaab cid uu u xukumay dadkan muslimiinkaa wa amruhum shuuraa baynahum dhibaataa dhacday dalkeenni waa burburay waa laynagu soo duulay waa layna qabsaday arrinka waajibkaay waxa weye inaynu isweydiino oo wada tashano talada wax iska siino wey arrinkaasu haddaanu dhicin talo meelna kama kus nin kaligiis meesha xukumayana ma jiro alla ogaado kii hadda rabaa isagu inuu meel xukumana kan kalea dabada ka furaya oo xarig ka furaya mid keligiis meesha ku hari karaa ma jiro dadka ay ka dhaadhacsan tahay waa intay waxaas culimada iyo ducaaddu ay leeyihiin war waxa kan tala guud bay u baahan tahay in la wada fadhiistay u baahan tahay marka aad qofka la fadhiisanayso boqol kiiba boqol inaad ku waafaqsan tahay maaha inuu isagu boqol kiiba boqol diintii waafaqsan yahay ama shareecadii waafaqsan yahay maaha macnaheedu laakiin wax ka weyn baa yaal ummad baa baaba-aysa dad baa dhimanaya dhiig baa qulqulaya dad baa barakacaya diin baa baaba-aysa maxaa haray marka xalku waxa wey inuu isbedelno oo quluubteena wax iska bedelaan wax isu ogolaano wax isu ogolaano inaan wada hadalno aan ogolaano inaan wada fadhiisano aan ogolaan karno inaan wada hadli karno wax kastaba aan ka wada hadalne ay noqoto isbedelkaasu marka inuu yimaadana waa daruuri quluubteenna inay isbedel ku dhaco ina allaha laa yugayiru ma biqawmin xataa yugayiru ma bianfusihim xalkuna halkaasuu ka bilaabanayaa in sha allahu tacaala dabadeedna aynu shareecadii ilaahay subxaana watacaala dadkii yaqaanay aynu nidhaahno maaragtay inay u iftoodaan culimadeedii iyo waxgaradkeedii ahaa ay maaragtay inoo cadeeyaan wadadii mar walba lagu tallaabsan lahaa taas ayaa ummaddu kaga bixi kartaa biidni illaahi tabaaraka watacaala dhibka ay ku jirto laakiin qof keligiis isagoo odhanaya anigunbaa maaragtay waxoo dhan keenaya wax walbana layihi ku dhigay isaguna culays buu isa saaraya aanu qaadi karin ummaduna waa la rogmanaysaa dhibaataduna waa dheeraanaysaa ilaahay subxaana watacaala ummadda dhibkaana ha kaa saaro hana garansiiyo inay ummad ilaahay subxaana watacaala u toobadkeentana noqoto iyaduna isbedesho noqoto kitaabkii ilaahay iyo sunada nebigana calayh salatu salaam wax walba oo urur iyo magac iyo qof a ka horumarisana allah subxaana watacaala ka dhigo waa ina xanuujinaysaa wax walba oo maanta ka socda iyo fitanta socota oo dhulkeeni ka taagan waa mid ina xanuujinaysa idinka halkaa fog jooga iyo qof kasta oo soomaaliya oo meel kasta jooga mid xanuujinaysa weye laakiin haddee wax walba qadar ilaahay subxana watacaala bay ku dhaceen waxyaalaha qaarkoodna haddee wax kamaynu bedeli karno oo waxa waxa weye qofkii awoodba ama gacanta uguma jirto laakiin waa inaynu ilaahayna barino rabbina subxaana watacaala tala saarano inaguna isbedel laynaga helo si ilaahay taladeenna iyo arrinkeenna wax uga bedelo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi